waa hagaag dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiin soo xanaagsan roorya suuban kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoran wargeysyada kalaha daily nation the standard aga taarikhda waxay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha lixaad ee juun sannadda labada kun laba iyo labaatanka waa dhin talaada ah dhegeystayaal wargeysada ah ayaan dhegeystayaasha la wadaagna marka laga reebo sabtida iyo xadda waqtiyada kale maalmaha kale waxaana alabani la socodsiy anigu ah yuusuf bakad adigana waad ku mahadsantaha la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal qeybaha damba fursad ayaan siin doonaa saa kusoo kaakacdan kuwa balesteen iyo waxyaalaha markaasi deegaanadiina tuuladiina qaryadiina magaalada meeshaad joogtaan laga hadlahaya dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan ayla leeyahay yuusuf bakad ayaa daadihinaya waxaan soo qabta saaka wargeyska hore halkan dhegeystayaal rajadii markaasi dhinacyada kala duwan iyo ololaha markaasi kala wadeen madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa azmiyo lawmoja hadda maxaa isbedelay waxaa iminka leeyahay qorshihii iyo tactiskii ciyaartii ayay iminkan bedeli rabaan kadib markii warbixinta guddiga doorashooyinka xudaha i b c ay soo saartay in markaasi ilaa la diiwaangeliyay laba iyo labaatan milyan boqol iyo labaatan kun afar boqol konton iyo sideed oo markaasi codbixiyaal ah voter register waa sida markaasi guddiga doorashooyinka xudaha i b c ay ku dhawaaqeen shalayto waxaana markaasi leeyahay dhegeystayaal tirada markaas ugu badan saddex iyo toban milyan waxay ay ka weynyihiin tiradahaan markii loo fiiriyo soddon iyo shan halka horan ay markaasi asxaabta asxaabta waa dabcan asxaabta siyaasadeed ee u kala uulalameeyeen mise ay diiradda markaasi ku saynaya dhalinyarada tani imikan way ka duwan tahay hadda waxaa leeyahay siyaasadda imikan waxay markaasi u socon doontaa ama u bedelman doontaa xodxodashadii horaan ay dhalinyarada ku wadeen inkastoo ay sii jiri doonto haddana waxaa markaas lasii saari doonaa dadka waaweyn weliba dumarka iyo ragga waaweyn dadka markaasi ka baxa waa dhalinyaronimada sida wargeeska bogiis afraad halkan uu ku qorayo wargeeska wuxuu leeyahay afartan toddoba dhibic lix milyan oo dabcan ay horaan ay soo saartay waaxda markaasi hab aruurinta ee kiibsta loo yaqaano dhegeystayaal waxay sheegtay in labada kun sagaal iyo tobanka riboortka ay soo saartay in kenyaanka markaasi ee under age soddon iyo shan ay markaas aada uga yaryihiin labada kun sagaal iyo tobankii boqolkiiba ee ku tilmaantay toddobaatan iyo shan laakiin imikan way isbadashay tirada iyo weliba guddiga doorashooyinka xudaha i b c warbixintooda ku xaqiijinaysa kuna sheegayso in majority ama dadka badinkooda ay soddon iyo shan ay ka weyn yihiin taasi imikan waa qaabka istaraatiijiyadeed ee doorashada ay doonaysa inay ku dabcan ay doonayaan imikan ay kala gudwan inay ku bedelaan asxaabta siyaasadeed sida ruto iyo sidoo kale raila odinga waa kenya kwanza iyo azumio laomoja tani waxay markaasi ku dhawaaqday tirada rasmiga horaan markii loo fiiriy labada kun toddoba iyo tobankii tirada rasmiga isdiiwaangelisay inay markaasi aada uga dabcan ay ku kordhay ilaa iyo sida warbixinta ay ku sheegayso bogiisa afraad ama bogeeda afraad ay ku sheegayso warbixinta waxay tilmaamaysaa tirada tirakoobka ugu dambeysa lasoo qaaday labada kun toddoba iyo tobankii in ahayd sagaal iyo toban milyan lix boqol iyo koob iyo toban kun afar boqol labaatan iyo saddex laakiin tiradan sanadka labada kun laba iyo labaatanka way ka tiro badan tahay waxay markaasi wax uun ku dartay ilaa iyo laba iyo labaatan milyan boqol iyo labaatan kun afar boqol konton iyo sideed waxaana taasi imikan ay ku dartay wax kor u dhaafaya ilaa iyo saddex milyan ama afar milyan waxaana guddiga markaasi doorashooyinka ay sheegtay in ay tirada horaan ay ahayd afartan goobaha markaasi codbixinta lumber of polling station ama goobaha markaasi looga coddhiibto ay ahayd afartan kun sideetan iyo sideed boqol sideetan iyo saddex laakiin iminka waxay noqotay in afartan iyo lix kun laba boqol soddon iyo laba xarumood oo kale ama lix kun oo xarumood ee ama shan kun iyo toddoba boqol xarumood oo kale haddana markaasi lagu furay amal ay ay noqotay dhegeystayaal waa sida warbixinta ay ku sheegayso waxaa halkan dhegeystayaal warbixinta dadka prisonaska ah ee labada kun toddoba iyo tobankii shan kun ay hayeen hadda waxay ku darsantay leeyahay toddoba kun ayay markaasi noqotay laba kun ayay ku darsantay diasporas ama dadka markaasi qurbaanjoogta guddiga doorashooyinka xudaha warbixin ay soo saartay waxay sheegtay in afar kun horaan ee labada kun toddoba iyo tobankii laakiin iminkan labada kun laba iyo labaatanka waxay markaasi noqotay ilaa iyo toban kun afar boqol afartan iyo afar waxaa ku darsantay tira markaasi gaaraysa ilaa iyo shan kun iyo lix boqol markii loo fiiriyo dumarka ayaa halkan afartan iyo sagaal dhibic waa boqolka afartan iyo sagaal boqolkii halka raggana ee konton ay markay yihiin tiradan dabcan waxay markaasi sheegaysaa in aan weli la saadaalin karin tiradii hore labadi kun toddoba iyo tobankii balse saadaalinta hadda ay markaasi kaga wanaagsan tahay waxaana markaasi leeyahay ragga inkastoo laakiin haddana wax yar markaasi wax yar aysan kala horeynin dumarka iyo ragga haddana waxaa markaasi dadka ololaha ugu badan qeybta markaasi dumarka sida warbixinta halkan ku sheegayso dhalinyarada inta udhexeysa sideed iyo toban ilaa iyo soddon iyo afar sano jir waxaa markaas leeyahay soddon iyo sagaal dhibic sideed afar ayay markaas noqonaysaa drop in female youth toddoba dhibic waa dabcan qeybta markaas haweenka halka raggana laba dhibic sideed inta markaas hoosu dhacday waxaa markaasi dadka curyaanada ah dadka markaasi baahiyada gaarka qabaan lagu tilmaamay iyagana sideed iyo toban dhibic sagaal afar waa sida warbixinta markaasi halkan ay ku sheegayso dhegeystayaal baasenda ama qeybaha markaasi iminkana warbixinta markaad fiiriso in dadka markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay sheegtay in diiwaanka markaasi laga saaray codbixiyaasha dadka markaasi geeriyoodeen mise dhinteen ilaa iyo laba boqol afartan iyo lix kun afar boqol lixdan iyo shan ay warbixinta markaasi ku sheegaysaa sida markaas laga socotay waa sida odit ay soo saartay guddiga doorashooyinka xududaha i b c iyadoo isku shaadhaynteeda kala dambeynteeda wakhtigan imikan ay sii abaabulayso dhegeystayaal waa sida warbixinta bogiisa faransaaka halkan ay ku qorayso sida ay saadaalinayna ay iminka kaga duwan tahay asxaabta sida kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo la umoja iminkana waxaa leeyahay qorshahooda may bedeli doonaan e c oo dabcan guddiga waa asxaabta markaas iskugu tegeen wadamada sida wadamada uganda tanzania iyo wadanka ruwanda iyo sidoo kale burundi iyo south sudan iyo kenya ayaa marka iminka waxay markaasi ka arrinsanayaan xaaladda ka taagan wadanka d r c sida markaasi xabad joojin loogu sameyn lahaa sidoo kale xaaladda halkaasi ka taagan loo dejin lahaa tishakedi ayaa markaas arrinta kulan markaasi nairobi ay ku qaateen guddiga markaas east africa community waxaana halkan ay kaga hadleen ama ay kaga hadleen shalay dhibaatada diirada ku saarayaan colaadaha markaasi ka taagan waxaana markaas ay darsayaan sidii markaas ciidamada halkaasi loogu daadgureyn lahaa halkan ay qodobo kala duwan ay kusoo saarayaan kagana arrinsanayaan dhibaatada iyo xoladaha markaasi dabcan ka taagan regionka waxaana kip dabcan waa ciidamada isla xaqiijin shalay in la aprove gareeyey regional peace keeping forces in halkaasi loogu daabulo sidii loo caabin lahaa qeybta markaas wadamada waa d r c dhibaatada iyo xaalada ka taagan athird east african community head waxaa markaas sheega hogaaminaysay ama uu hogaaminayo madaxweyne uhuru kenyatta waxaa markaasi kasoo qabgeen ilaa iyo lix markaas madaxweyneyaal sida tanzania suluhu hassan oo markaas waxaa leeyahay maysan joogin laakiin waxaa ayada mas-uulka aheyd ama mas-uul ka ahaa john simba janwene ayaa markaasi hogaaminaya dabcan ee qeybteeda ka socday madaxweyne yuri museveni wadanka uganda paul kagame rwanda salvakir koonfurta sudan iyo philis tishakedi oo asaga markaasi arintiisa xaaladiisa laga arinsanay iyo wadanka burundi ndeyemeshe oo burundi ka socday oo ka qeybgalay mitinkaasi kenya chief defenses waa kenya chief defence forces robert kibochi ninka markaas ciidamada kenya dalkan uweyn u weyn robert kibochi ayaa asagana qeybta markaasi ka ahaa ee shirka sida ay ciidamada arintan loo soo saari lahaa kibochi ayaa sheegay in uu hogaaminaya dhammaan komitida qeybta difaaca dalka waxaana ay sheegeen in mustaqbalka meelaha fog la doonayo in ay ciidamada difaaca dalka markaas fursad u tahay kulan ay markaas qabsadaan isniinta waa axadii waxaana ay ka arinsadeen qeybta sida markaas communikeyga lasoo saaray looga arinsan lahaa kibochina wuxuu markaasi wargeliyey dhibaatada ay xaaladda taagan gobolkaasi in ay sidoo kale saameyn u keeni karto qowmiyadda markaasi bariga dhexe oo bariga markaasi africa oo waa wuxuuna sheegay in ay hadda wadahadal keliya u furan tahay sidii arrintan wax looga xalin lahaa loona joojin lahaa xabad joojinta dhibaatada iyo colaadaha halkaa ka taagan loona geeyay ciidamo markaasi nabad sugid ah oo halkaasi aamaankooda xaaladooda sugan dhegeystayaal wasiirka caafimaadka dalka mutahi kagwe asagana bogiisa halkan saaka bogiis saddexda wuxuu qorayaa back to maska leeyahay dabcan waxaa iminka loo soo naabtay in dadka maaskarada ay xirtaan goobaha weli meelaha goobaha cibaadada ay dadka ay aadayaan kaniisadaha iyo masaajidada waxaa sidoo kale goobaha markaasi laga dukaamaysto goobaha markaasi laiskugu tago goobaha maqaaxyadaha hoteelada waxaa sidoo kale kamid ah goobaha baabuurta lagu raaco ama laga raaco diyaaradaha meelaha kala duwan oo kala goosha u kala safra dhammaan dadka markaasi laga codsanaya inay maskarada xitaan caabuqo la sheegaya mar kale inuu soo rogaal celiyey oo dad fara badan markaas isbitaalada la dhigay oo lagu daryeelayo halka qaarna markaas dhimasho lasoo tabinayo sida labada kun iyo labaatanki labada kun kob iyo labaatanki warbixinta bogiisa saddexaad ayaa saaka faahfaahin kaga qoreysa wuxuu sheegay in ari soo rogocisay qeybta markaasi lixaad ee wave six waxa loo yaqaano waxaana dhammaan dadka looga digaya inay nafsadooda cid waliba mas-uul ay ka noqoto sidoo kalena ay ka taxdarto dhibaatada iyo xaaladda mar kale u keeni karo iyadoo caabuqan mar kale looga digay dadka shacabka ah inaysan u dhaga jilicsanaanin balse u dhaga nugulaadaan awaamirta kala duwan ee kasoo baxayso wasaaradaha caafimaadka kuwaasoo kula talinayso in badqabka caafimaadkooda cid waliba ay mas-uuliya ka noqoto sidoo kalena ay qaataan maskarada afka lagu xirto horaana ay ahayd markii wasaaradda caafimaadka ee muktaahi kaagoy sheegay in ay iminkan cid waliba ay faraaq ama u haysto fursad dabcan ay cid waliba xor u tahay sidoo kale aysan isticmaali karin maskarada laakiin hadda wuxuu leeyahay cid waliba badqabkeeda ama xaaladeeda caafimaad ayaa qiil ugu jirta dhegeysa sida warbixinta bogiisa saddexaad saaka uu ku qorayay halkan wargeyska ee dhegeysa bogiisa saddexaad wargeyska the standard waa tahay dhegeysta wargeyska kale markaan fiirino waxaa halkan oo isagana qoraya dhegeysta mogoha wuxuu leeyahay waxa uu markaas iminka la hadla iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay private school waxaa laleeyahay waa inay markaas iminka dhisaan iskuullada loo yaqaano junior high sida manhajka cusub ama c b c uu qorayo waxaana halkan leeyahay crisis ama culeyso fara badan ayaa already jiraan oo markaas iskuullada public waa secondary school ay dowladda horean sheegtay inay la dhisayo sidoo kale door ay ka qaadanayso sidii iskuullada caruurta ay ugusii biraan manhajka ay la qabsadaan oo markaas usii kala gudbaan laakiin waxaa iminkan fariin loo dirayaa waalidiinta sidoo kale caruurtooda iskuullada privateka dhigtaan inaysan habsaamin lagana doonayo in brifetyada ay dhisaan iskuulo kale oo ay ku kala ilaalin karaan mase ay ku kala u kala gooshi karaan caruurta ama ay ka gudbi karaan iskuulada qaabka markaasi holaanba loo dejiyey manhajka ee c b c waxaana laga codsanayaa in iskuulada ay ilaaliyaan nidaamka sidoo kalena qeybta ay ilaaliyaan tartamada iskuulada gaarka ah iskuulada publica loo leeyahay oo markaasi grade seven rol out in january kuwaas oo u baxayaan ama qeybta january aadayaan dhegeystayaal oo grade six waxay baxayaan grade seven ayay u aadayaan sida wargeyska halkan saaka bogiisa qeybta ugu dambeya uu ku qoray wargeyska daily nation raila omolo odinga saaka wargeyska wuxuu halkan ku qoraya iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruuto iminkan waxaa leeyahay soddon iyo lix mar ayuu ku laabtay wadanka dabcan waa qabta markaasi bartamaha dalka halkaas ay tahay meelaha markaasi qaniga ay ku yihiin codbixiyaasha waxaa loo yaqaano votrich region oo halka deegaanka halka markaasi goobaha ay ka soo baxaan ilaa iyo afar dhibic toddoba milyan oo codbixiyaal ah halkaasi iminkan waxaa sidoo kale ku laalaabanaysa gabadha markaasi madaxweyne ku-xigeen uu ka dhigtay raila omolo odinga laakiin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo kulamada markii loo fiiriyo waxaa leeyahay ruto wuxuu ku tegay bartamaha dalka soddon iyo lix jeer ama mar ayuu ku laabtay halka halka raila uu tegay shan iyo toban mar oo halkaasi ku laabtay bartamaha dalka dhanka galbeedka dalka ruto wuxuu tegay laba iyo toban mallaba iyo toban kulamo uu halkaasi ka tegay waxaa sidoo kale raila asagana uu tegay afar iyo toban maalmood ama hata afar iyo toban kala mar uu halkaasi ama jeer u kala tegey waxaa leeyahay madaxweyne ku-xigeenka bartamaha dalka wuxuu asaga iminka ku hogaaminaya hogaamin oo sidoo kale uu doonayaa markii loo fiiriyo warbixinadii iyo cilmi baarayaashii markaas kala duwan ay soo saareen in asaga bartamaha dalka iminka ku horeeyo laakiin tani markii ay madaxweyne waa raila odinga madaxweyne ku-xigeen uu ka dhigtay gabadha halkaasi kasoo jitimaada karwa waxaa markaas sheegaya in markaas wadada ay isla saaran yihiin madaxweyne ku-xigeenka iyo mada karwa halkaasoo iminkan ay doonayaan inay ku kala qaataan ama sidoo kale xogag fara badan ay kusoo goostaan dadka codbixiyaasha halkaasi ee lagu kala hordamayo dhegeystayaal halka galbeedka halka galbeedka dalka dhegeystayaal ee western waxaa kenya kwanza sida a n c musele mudabari iyo moses otongula iyo axaab kale ee halkaasi ka socoto ay xulafo leeyihiin sidoo kale qeyb hal xisbi ay ka tirsan yihiin kenya kwanza waa qeybta markaas ruto sheegay iyagana in ay weli markaasi raila uu hogaanka uu u hayo laakiin waxaa markaas la kala cadin karin waana meesha hardanka loolanka uu u dhexeeyo qeybta ee markaas lagu kala xisaabtamayo rift valley qeybta markaas madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale raila odinga ayay markaas u kala xiran tahay sida inkastoo laleeyahay laakiin madaxweyne ku-xigeenka rift valley sidoo kale ku hogaaminaya nairobi waxaa ku hogaaminaya raila omolo odinga halka madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale uu soo raaco waxaa meelaha markaas aan la saadaali karin qeyb ka mid ah sida markaas qeybaha tanariva countiyada gaarisa wajari mandera isielo oo sidoo kale waxaa ka mid ah meelaha xeebta oo iminkan ayadana sidoo kale culeys fara badan ay halkaasi ka haysato oo loolanka ay u dhexayso dhinacyada kala duwan sida madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale raila omolo odinga dabcan saadaalinta iminkan aad ayay u adag tahay way ka duwantahay tu kuwii hore iyadoo wakhtigan ay soo dhowaatay keliya ka harsan tahay maalmo oo ee doorashada ee markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i b c sida tooska ah ay mar waliba dadka ay ula socodso afartan iyo sideed maalmood ee keliya ka harsan tahay laakiin haddana waxaa markaasi la gala ogaan doonaa wakhtiga kala dambeysta wakhtiyada markaasi soo haray ayaa cid waliba iminka faraha kuxisaabsan ee ku xisaabtamaysa ama faraha ay ku xisaabtanayaan ama ay ku xisaab ay ku xisaabinayaan maxqaa maalmood baa soo hartay afartan iyo sideed maalmood ayaa soo hartay sida qaabka iyo diiwaanka markaas ugu jirto guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c bisha sideedaad sagaalkeeda maalin talaada ah ayaa loo dabcan cid waliba isku diyaarinaysa in cid waliba cidda taageerto cid ay la socoto ay siin doonto codkeeda wargeyska saaka boogiisa labaiyo tobanaad saddexiyo tobaan maqaal dheer ayuu kaga qoray halkaas ayaa adigana ka akhrisan karta ama kasoo qabsan karta kalana socon kartaa dhegeystayaal haddaba dhegeyste maskaada ama maskarada xiro fadlan haddii aad markaas isku aragto caabuq ama sidoo kale isku aragto xanuuna mise astaamihii lagu aqaanay cudurka safmarka covid sagaal iyo toban ee coronavirus iminkan waxaa lagaa doonayaa in aad soo qabsato maskaada oo iska xiro oo markaas dadka meelaha kala fog ama sidoo kale ka fogow meelaha qufacda dadka markaas hindishoonaya sidoo kale dadka meelaha qaar iskaga qufacayo fadlan waxaa laga doonaya markaas in nidaam ay ilaaliyaan qof waliba caafimaadkiisa ama qof kale ku agdhow caafimaadka inuu ilaaliyo fadlan is ilaaliya oo imikan waa cid waliba waxaa laga doonayaa inay ka degtoonaato ama sidoo kale cudurkii ayaa soo rogaal celiyey fadlan qaado maskaradaada sidoo kale meelaha zacmada meelaha culeysyada meelaha buuxbuuxa waa inaa markaas sidoo kale aad ka fogaato adigana eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiisu wax wanaagsan aroori subanayna leeyahay meel walba joogtaan aga dhegeysanaysaan saaxiibayaal bal iminkan dhegeystayaasha bal deegaanada tuulooyinka xaafadaha qaryooyinka ay ku kala sugan yihiin maxaa la hadlaa saaka soo dhow walaal magacaaga halo star f m waa ka gudbaya xigaha kalean qadka telefoonka sina walaal soo dhowan ku salaamaya halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdu haye yuusuf awsbax waxaana u wanaagsan muddaa la kala maqnaa hawadaa laakiin hawadaa laakiin noo diideysa mar kastaba aad iyo cafwan alxamdulillah alxamdulillah aad baa loo wacan yahay haga dheer wax dhibaata intaan ahaa kuley aragtidaanadii wax dhib ma jira aad baa loo wacan yahay loo wanaagsan yahay jawigu qaboow yahay alxamdulilah abaarahan allah naga bixiyo maarata ammaankana mid wanaagsan allah nooga dhigo waa maqlaya xaaladda inay kusoo gabagaboobeyso marka insha allahu midka khayrka ana rabbi hanu hanugu toosiyo ilaahay waana dhegeystayaasha adinka dhammaan meel kasta lagu kala sugan yahay subax wacan oo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xigaha kale qadka telefoonkan siinaya isagana doonaya markaas inuu ka qayb qaato soo dhow walaal soo wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal haye
waandhawey walaal siin way dalka etoobiya suganay haye etoobiya saaka ka waran dhankeeda
maasha allah walaalkay halkaan ugu suganay waxaad rabaa in gasan kasoon xaafadahan xaafadan ka sabaxan xaafadaha intii soo gaarid maasha allah jiw aad buu sugan yahay yuusuf bakar sabax wanaagsan sulay dhammaan wariyaashii dhegeystayaal inkooda kooda duuban soo hadaya wanaagsan shukran aad baad umadsantay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya isagana subax wanaagsan ayaa leeyahay dhammaantood meel walba joogaan dhegeystayaasha sharafta mudan soo dhow walaal magacaaga halo saar f m waa ku maqlaya wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waa ku maqlaya
alxamdulilah waxaan waxaan joogaa weelmareed soo dhow walaale
weelmareed baan joogaa waxaan xasan cashkuur baa lahaa aad waan ku maqlayaa ka qayb qaasaakasa lagu habarista weelmareer aad baa loo fiican yahay warbiyaanta nabad baa la qabaa nabad baa lagu soo kaakacay dhib ma jiro ilaahay baa maanta sare ilaah nabad iyo roob nasiin baa laleeyahay aad baa loo leeyahay dhamaan waa inoo salaamay aada u mahadsan yahay saaxiibkaasi dhankaas weelmareer iga soo waciyay waxaan filaa dhanka faafi inay ka tirsan tahay xigaha kale qadka telefoonka siinaya soo dhow walaal magacaaga
hallow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu haye
saaxiibo ii warranba waa roon alxamdulilah saaka ii warranba xuseen falliil waaye waa ku maqlaya xuseenow
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa xagar jireer saaka maxaa la hadlaa xagar jireer
xagar jireer cawa bariga alxamdulilahi rabbi alcaalamiin roob iyo nabad baa ilaahay laga barin hayaa
aadiya maxay noqon doontaa bal doorashada maxbuuso iyo iyo baba haye
jawigeena wuu iska degan yahay taasa laakiin aada loo hayaa hadal hayaa aada iyo aad
walaal sida kale waan u fiicanna alxamdulilahi rabbi alcaalamiin adi iyo idaacadda inta dhigta ku haysa iyo adee waan ku salaanay في xagal gariir oo dhan baa saaka ku salaamaya meel aan ku shukran imaanay aad baad umahadsantihiin sheekh xagar jariir waan idin salaama anigana
na salaamullahi caleyh walaal aad baad umahadsan tahay waa xuseen fariir saaxiibkayga reer xagar jariir wasaak waan salaamaya anigana shukran aan leeyahay xigaha kale qaadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaalkay bishaar waariyo waayo dakado gaarasaan kaasoo ahaya بشار واريو غارساكا كورن walaalkay gaarasa alxamdulilah waa fiicana eed baan iskaaga faaraniya u dabayl badan dabayl dabayl baa meel iskaaga leeyahayba هاي waxaa lagu jiraa miyaa ki- een,
xagaagi xagaagi meesha oo udabayl baa la gelaya oo da dabeesha haddaad indhahaas macna hata meel ma dhowri kartidbo oo marka siiga iyo care wadataa siiga iyo carra iyo maaragta walaalow shidaba marka indhaha suq mar kasta alxamdulilah walaalow magaalada dhexdoosa waxaan galana magaalada ku dasertaabo waa kaasoo waan fiicana walaalkay eed baan u fiicanay dhegeystayaasha dhammaan waxaa leeyahay subax wanaagsan oo aan makanow shaqadaa ku wanaagsan aad baad mahadsan tahay waariow dhegeystaas umahadsanya dhankaasi gaarisa iga soo wacay shukran baan leeyahay xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow walaal magacaaga الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowow maxamuud daahir dhaqane وعدو يا عزيز بكلو وانكو سلام صباح wanaagsan subax la mid ah alxamdulilah ilaahay maali intaan ogno nabad baan hadda ku agbarisane haya wax dhiba ma aanan maqlin haya dhegeystayaalka oo dhanna waxaa leeyahay subax wanaagsan sidii reer etoobiya gabadhaad kasoo hadlaysa oo kale Ha, marka waxaa leeyahay star f wallahi aad baa fiicanta meel kastaba salaada raboodka waa leelaya aad iyo aad marka sax ilaahay nabada naga dhigaaleyna star f ne guul baa u rajayna waxaa leeyahay dadka adalayga waa u siyaasada si nabada siyaasadda lagu galo Eh, duq ruutona waxaa leeyahay duqa dhibin iyo waxaa yeelay duqa dadka hadda duq ay ku guureen Mm, duq waa la sagotin waqtigiisa u dhamaadan iyo waa rafaadanin baa leeyahay tartiib aad baad mahadsan tahay Marka- maxamuud daahir adaa mudan walaal umahadsan yahay maxamuud daahir dhankaasi masalaanaya gaantoy gaarisa xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan salaamu calaykum isbaka Wa- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا
barrio barrio xaalda saaway في أنا بها نبدا هيا
abaa nabada bagaar baan ku abarisan ilaahay baa mahad iisii kulil alxamdulilahi aladi axyaana bacdu maa muwaatana wailayhi nashuur مهم.
alxamdu lilahi calaa kulli xaal مهم.
alxamdu lilahi calaa nicmat alislaam مهم.
wallahi nabad baa lagu abariisay dhinacan kaga wabarisana gaaris ما شاء الله wax balaayana ma ogin adiga مهم.
iyo muscab iyo maaragta daadiyayaasha dhammaanna waa idin salaamaya آدي آد odayga waxaan leeyahay aayarka waxbadii karkii uu ku kicina rayla waxaan leeyahay aayarka waa iska joog آدي آد dhalinyarada ayaa dhalinyarada ayaa iskala ruto waa iskalaan leeyahay madaxweynimada waddanka aad baad mahadsan tahay aabaha nabadta dhankaasi gaarisa ku mahadsan yahay dhegeystaha khadka telefoonka ugu dambaasina kadibna warkii ayaan wada dhegeysan doonaa hadduu ibaar ali ka noqdo muscab ismaaciil walana soo dhowo magacaaga ku salaamaya oo ku maqlaya Calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
maxamed toona gaaris dhekaaburi محمد توانا جارسة ديكابوري هيا
maasha allah way digid boqolka boqol aada loo wanaagsan ودقنت ميا ساك
wallahi maasha allah هيا
boqolka boqol saaxib aada u fiicanta maasha allah alxamdulilah marka waxaan salaamayaa saak saaxibkii nin la yidhaahdo degaale oo joogo heelaada kore ee suqa xoola هيا waxaan leeyahay maalintaa ku wacnaataan leeyahay asaga maad caafimaad baan ku rajeynay baadna aadan ku salaam aad baad mahadsan tahay wamaadsan yahay saaxiibkaasi qadka telefoonka ugu dambeeya dhegeysa warka iminkan si toosa u wada dhegeysano iyo muscab ismaaciil ada inaad ku mahadsan tahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari xubinta wargeysyada weliba hadalaynta dhegeystayaasha yuusuf bakad waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan radio suban meel walba joogtaan naga dhegeysanaysaan taariikhda saaka waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha lixaad ee juun sanada labada kun labiyo labaatanka maalin talaada arrimaha gargaarka binaadinimada ee qaxootiyada si toos aad uga dhegeysataan idaacadda star f m isbuuciba hal jeer ama hal mar sida wakhtigan oo kale miste maalinta talaadada oo kale dhegeystayaal waxaana markaasi diyaarada saaka ku- ku saari doonaa iyadoo markaasi loo dabaaldegay maalinta shalayto maalinta adduunka ee qaxootiyada waxaa sidoo kale isla eegi doona fiirin doona akhbaaraha markaasi kaga taagan gobolada qaar ee wadanka soomaaliya warbixin qaramada midoobey ee soo saartay qaybteeda caruurta unisef qeybaha dambe dhegeystayaasheen laga yaaba inaan fursad u siino si ay markaas ay uga qayb qataan qodobda- qodobdooda halkaas aan uga soo saarno haddii ayna suurtagasho dhegeystayaal waxaa sidoo kale dhegeysan doonaa warbixin markaasi kooban laga soo diray xeryaha qaxootiyada dhadhaab maxamed baarud xuseen intaanaan qodobadaasi dhegeystayaal aan sii gudagelin mid ka mid ah ka qaybta barnaamijkan soo qabta marka hore haddii aad markaasi ka- aad doonaysa inaad ku raaxaysato oo raadinayso dhula horumarsan oo jawi degan oo ku yaala iskaashatada ee mu- meel ku yaalo iskaashatada maalgeshiga safaricom ayaa iminkan ku haysaa qaybta ugu fiican adeega ee adiga dhegeysta iminkan aad kaga faaideysan karto safaricom investment waxay iibinaysaa mashruuca kiambu marina garden oo ki- oo xigta agatatu city ee ruiru ismamulka kiambu waa maalgashi oo noociisa lah- aad lahayn soddon dabcan oo noociisa loo arkay in soddon daqiiqo oo keliya u jira- u jira bartamaha dalka ee nairobi waa dhul markaasi qiimihiisa aada u jaban iyo qiimihiisa ah sidoo kale jawi aad- jawi aada u degan oo adiga qoyskaada caruurtaada qaraabadaada markaasi ku fiican waxaa markaas laga mar- laga soo galaa bartamaha nairobi iyo weliba westland iyadoo loo sii marayo jidka weyn ee thika highway iyadoo sidoo kale laga soo gelayo magaalooyinka thika iyo kiambu loona marayo wadada northern papers marina garden kiambu waxay ka kooban tahay adeegyada madadaalo oo dabcan oo ka kooban ade- waa dabcan koobaha ama goobaha markaasi adeegyada madadaalada oo ay caruurta markaasi ku ciyaari karaan waqtiyadan sidoo kale ay ku qaadan karaan saldhig ciidan oo booliis ah waxaad sidoo kale u dhow xarunta markaas laga dukaamaysto ay ku jiraan thika road mall village market two river mall bangiyada isbitaalada iyo sidoo kale meelaha cibaadada qoysasku waxay heli doonaan meel aad u ha- oo markaas aada ugu habboon maadaama guriga uu dhow yahay waana qayb caruurta ta- ee tarbiyada qaybta iskuulada ah taasoo caruurta markaas ay kasoo baran karaan manhajyada kala duwan caruurtana waxay kasoo baxayaan ayagoo tayeysan oo iskuulada markaas ugu casrisan ugu qaadhisan sida nova bionia iyo sidoo kale wood creek international iyo croford international school waxyaabaha aadka muhiimka u ah uu leeyahay waxaa ka mid ah korontada biyo nadiifa iyo sidoo kale xintaabka korontada waxaa haddaba lacagta waxay ka bilaabanaysaa ilaa iyo saddex dhibic laba milyan iyadoo ay jirto qorshe uu uu ku bixinayo qofka ilaa iyo muddo sagaal bilood gudahooda xubnaha safaricom investment iyo weliba shaqaalaha safaricom waxay hayaan imkan qiimo dhimis gaaraysa ilaa iyo konton boqolkii waa dabcan konton kun oo halkii boos oo qofku iibsanayo waxaa jiri doonaa maalinta la iskugu imaanaya dhulkaasi oo ka koo- oo ku beegan shan iyo labaatanka bishan juun labada kun labaiyo labaatanka waa maalinta dhegeystayaal ee waxaa dabcan ee ka harsan afar afar maalmood waa maanta wacsi markaasi aad u ballansato qeyb aad uga noqoso asxaabta halkaasi aadayso soo indhananayso dhulkaasi eber toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba lambarkaas aad si toosa uga fayeysan kartaa dhulkaasi ama wac lambarka mar kale kugu celin waa eber toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba oo aad ka faaideysanayso dhulkaasi safaricom investment cooperative saaxiibka maalgashiga dhegeystayaal maanta fursadaasi ka faaideyso safaricom iminkan ku keentay dhegeystayaal Een, dhegeystayaal waxaa iminkan sidoo kale aan kugu darayaa lixdan iyo afar sano ayuu jirtay isbitaalka caalamiga qaqaan hospital isbitaalka xarunki- isbitaalka xarun- xaruntiisa dhexe waxay ku taalaa ee puntland waana bukaanjiif bukaan socod iminkan wuxuu si- kusii kalfida wadamada kenya uganda tanzania cudurada kala duwan ayuu markaasi daaweeya isagoo markaas adeegsanaya dhakhaatiirta specialiska dhakhaatiirta kala duwan dhakhaatiirta kusoo taqasuseen xanuunada kala kala duwan sida kanakalojiska maqaarka ilkaha iyo mm, xanuunada markaasi keliyaha macaanka xanuunada markaas u baahan qaliinka dhegeystayaal kuwa xanuunka dumarka kenocolejka loo yaqaano waxaasoo dhan ayuu iminka markaasi ka shaafinaya qaliinka kuwa maskaxda qaliinka iyo xanuunada markaasi qaliinka u baahan guud dhegeystayaal shaybaradii ugu dambeysay casriga ahaa yulib agabkii mashiinadii qofka bukaanka sidii dhow lagula soconayay dhegeystayaal maanta iyo fursadan haystaa oo wixii horaan socdaalo fara badan iyo weliba jihooyin fara badan lacag qarashaad fara badan iyo zaxmad fara badan iyo wadamo fara badan aad tegi jirtay iminkan ma aha oo xafada sriya ah markaasi xanuunkaada lagaaga shaafinaya rabbi wax shaafiye teg isbitaalka caalamiga ee qaqaan hospital qeybtiisa xaafadii sri sri outreach medical center sri ayuu ku yaalaa wuxuu markaasi dabaqa koowaad ee california center wuxuu ku dhegan yahay k f c wadada dheere ee general wayrungi street dhegeyste maanta haddii aad u baahanta inaad ballan aad la qabsata dhakhtarka wac lamarkan eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkan kugu celinaa dhegeystayaal hadii aad u baahan tahay inaad dhakhtar aad doonayso inaad la kulanto mise lagugu bal- ama lagu balamiyo lambarkan waa eber toddoba saddex eber waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkan kugu celina waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkaas ayaa si toosa oo la xiriir kartaa dhegeystayaal dhammaantiin waxayna leenahay subax wanaagsan aruuri suban ee meel walba joogtaan naga dhegeysanaysaan iminkan sida tooska aan u gudagalno waxaa ilaa markaasi dhegeystayaashaan waxayna saaka bal iminkan intaan qodobada markaasi caalamiga aan sii gudagelin bal aan gudagalno ee meelaha markaasi iminkan ay gobaha sida aadka loogu dabaaldegay laakiin marka hore wafdi uu hogaaminaya ergeyga gaarka ah madaxweynaha ee dowladda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha biniaadinimada iyo weliba gurmadka abaaraha ee xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa gaaray degmada doolow ee gobolka gedow maamulka gobolka gedo taliyaha nabad sugidda gobolka maamulka degmada doolow soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha jubbaland qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa kas- ah, markaasi soo dhaweeyey ama soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyey halkaasi ergeyga iyo weliba wafdi hoga- iyo- ayaa markaasi booqan doo- dabcan booqan xoolooyinka barakacyaasha ee muddooyinka ee, ama mudooyinka ee, muddooyinka ugu dambeysay ee kasoo barakacayeen qoysaska ay aada u tiro badan kuwaasoo dhibaatada iyo abaaraha wadanka markaasi ka jiray ku dhufatay ergeygaarka ee madaxweynaha jubalad- dowladda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha biniaadinimada iyo weliba gurmadka abaaraha xildhibaanka cabdiraxmaan waa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa horey u booqday dabcan ka- kaamamka barakacyaasha ee ku yaala degmada buula burde ee gobolka hiiraan waxaana iminkan dhibaatada xoogan ee ka taagan ay markaas iminkana dooneyso inay kaga warwaaq- ay kaga warwaaqsadaan sidoo kalena ay isla eegaan dhibaatadan sidii loogu gudbi lahaa waxaa markaasi ay sheegeen in sida ay keliya iminka ku taalo gobolka waxa looga qaban lahaa keliya ee dowladda federaalk ay warbixin u gudbin doonaan kaga hadli doonaan dhibaatada iyo caaqib- cawaaqiximada markaasi ka taagan eh, sida warbixinta markaas uu isaga ku sheegay waxa uu sheegay in sidoo kale dadka eh, soomaalida meel walbay joogaan inay arrintan gurmud u feedeeyaan walaalahooda taasoo ku sheeg ku tilmaamay in ay mudnaanta koowaad ay ku siiyaan arrimahan baahida baahan ay ka taagan gobolka iyo weliba gobolada kala duwan ee wadanka ka kooban waxaa sii xoogeysanaysa xaaladaha nafaqa darada iyo weliba abaarta ka jirta degmada maxaas ee gobolka hiiraan taasoo saameysay dad iyo weliba duunyo iyadoo caruur dhowr ah ay markaasi ku geeriyoodeen agaasimaha isbitaalka degmada maxaas yaxye cabdi hagaaruun ayaa sheegay in lix caruur ah ay markaasi degmada u geeriyoodeen xaalada nafaqa daro welina ay sii jirto xaalada macluusha agaasimaha waxbara- warbaahinta ee la hadlayay waxa uu sheegay in abaarta iyo nafaqa darada ah ay si si weyn u saameysay dadka ku nool tuulooyinka hoostega degmada maxaas si gaar ahna u saameysay caruurta da-dooda ee ee ka yartaa shanta sano islamarkaana maalin waliba ay- ay nafaqa darro u geeriyoodaan laba ama saddex caruur ah sidoo kale waxa uu heelkaasi intaasi kusii daray in degmada maxaas xilligan aysan jirin hay-ado ee ka howlgala sidoo kalena aysan wax gurmad ah ay ka helin wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed sidoo kale wuxuu sheegay in isbitaalka degmada maxaas uu yahay isbitaal ay ku- ay ku tirsan yihiin dadka ka ka kala yimid degmooyinka ceelbuur iyo weliba iyo aadan yabaal oo ka tirsan geelgaduud iyo weliba shabeellada dhexe kuwaasoo aan lahayn adeegyadii caafimaad ee loo baahnaa isagoo walaac markaasi ka muujiyey dhibaatada iyo weliba ka qoome dabcan dadka ka qoomimanayaan dhibaatadan inay sii jirto ama ay sii socon doonto caruur aada u tiro badan ayaa sidoo kale u sheegaya in ay warbixinta ugu dambeysay soo saareen kuna tilmaameen in nafaqa xumo ay caruurta halkaasi uga dhimanayaan xaaladda caruurta nafaqada nafaqadarada soo ridanayso maalin weliba tiradooda ay sii kordhayso waxaana degmada maxaas ay waxaa ee waxaa ka mid ah tahay degmooyinka gobolka hiiraan oo ay sugan yihiin ciidamada dowladda iyo weliba kuwa jabuuti ee ka tirsan howlgalka midooda afrika ee atimis waxaana xilligaasi ka jira dhibaatooyin badan oo ka dhashay abaaraha kuwaasoo ilaa hadda markaasi aan gurmud aan loo fidanin weli idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiina subax wanaagsan ayna leenahay weli arrimaha qaramada midoobay aan ku guda jirnaaya iyada oo la xusayo maalinta caalamiga ee ciribtirka ah xadgudubyada galmada ee xilliga cola- dabcan colaadaha qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa waxay markaasi ku baaqday in la xoojiyo habka sharciga iyo weliba habka kuwa bulshada ee lagu ilaaliyo dadka markaasi ka badbaaday ee rabshadaha oo kale gaar ahaan haweenkii weliba caruurta xadgudubka aadanaha ee dadka ka badbaaday xadgudubyada galmada iyo xilliga colaadaha waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo si ay tani u dhacdana waxaana markaas laga maarmaan ah in la xoojiyo hanaanka ilaalinta sharci dejinta iyo weliba midka bulshada ee soomaaliya gaar ahaana kuwa lagu talagalay haweenkii weliba caruurta ayuu yidhi ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james wan waxaa sidoo kale uu ku booriyey hay-adaha markaas iyo mas-uuliyiinta soomaaliya inay xaqiijiyaan in agabka lagu taageerayo dadka ka badbaaday rabshadaha galmada in la xiriiri in dabc- dabcan la xiri- la xiriira colaadaha ee la xiriira colaadaha ay ka jiraan fursado dhaqaale iyadoo loo marayo awoodiisa awoodiisa shaqaala dhaqaale ayaa markaasi kabad dabcan ka badbaadayaashu waxay awood u leeyihiin ama u u yeelan doonaan inay naftooda iyo weliba qoysaskooda wax ku taraan oo ay ciribtaraan ceebaha markaas la xiriira ee loo geystay rabshadaha oo kale si taas ah loo gaaro dadaalada qaramada midoobey ee soomaaliya ee dhinaca xadgudubyada galmada ee xilliga cala- dabcan coda- colaadaha waxaa ka mid ah in markaasi la furo xuru- dabcan xarumo gaar ah oo lagu taageero xuba buux- si loogu taageero eh, taageero buuxda siiyo haweenka ama loogu siiyo ha- haweenka horey loola xiriirinay horaan loola xiriirin jiray al-shabaab halkaasoo dabcan halkaasoo kadib marka loo siiyo talin bilow ah iyo taageero nafsi bulshadeed haweenku ayaa markaasi qaadanayaan muddo tababar xirfadeed oo farsamo gacanta ah iyadoo ay ujeedadu tahay in kor loogu qaado fursadaha ay weli ka ee ka hara- ee- weli ay karaan inay isku fils- ee- in markaas isku filnaansho xoogan ee dhanka dhaqaalaha ee markaas iyo qoysaskooda u sameeyaan golaha looga danay dabcan looga loo- golaha markaasi looga looga dan leeyahay ee qaramada midoobey ayaa sanadkii labadii kun shan iyo tobankii ee kuwa ku dhawaaqday in maalinta sagaal iyo tobanaad ee juun ee sanad kasta inay tahay maalinta caalamiga ah ee ciribtirka xadgudubyada caalamiga ee xilliga cadaaladda colaadaha xuska ayaa markaas ujeedadiisu tahay inay kor loo qaado wacyiga- wacyiga ku aadan baahida loo qabo joojinta xadgudubyada galmada ee la xiriira co- colaadaha in la sharfo dhibaat- dhibanayaasha iyo kuwa markaasi ka badbaaday xadgudubyada galmada ee ku nool adduunka codacaaladiisa iyo weliba in ammaan loo jeediyo dhammaan kuwa sida geesnimada leh ee naftooda ugu horay naftadoona wax markaas ku waayey isku tegidda ciribtirka dembiyaasha dhegeystayaal waa sida markaasi ga- uu qabo argeyga qa- u qaabilsan wadanka soomaaliya ee qaramada midoobay james wan waxa uu sheegay in cala- in markaasi cadaalad darre ay ka jirto sidoo kalena xadgudubyada xoogan ay mar- ka dhacayso waqtiyada markaasi cad- een colaadaha ay taagan tahay iyo waqtiyada markaas dumarka aysan haysan kuwaasoo doonaya in rowrkada masruuf ay markaas ugu raadiyaan qaramada midoobey waxay iminkana kaga digaysaa iyadoo dowladda federaalk u mareysa iyo weliba golaha markaasi xildhibaanada in sharciga sidoo kale sii adkeeyaan si ho- looga hortago mar kalena aysan dembiyada aysan usoo noqonin kumanaan kun oo qof ayaa dumar ah weliba u badan ayaa la sheegayaa inay markaasi dacadi iyo dhibaato xoogan ay kala kulmaan waqtiyada adag ee wadanka soomaaliya ku sugan yihiin inta barakacayaasha ay jiraan waxay sidoo kale xadgudubyadeeda markaasi ku qiyaasteen sida doona in loogu- loogu loogu tegayo ama sida sida doono in markaasi lagu qasbayo qofka isagoo aan awood markaasi lahayn balse qaarna waxay kaleyihiin qaar dhaqaale lacagahooda ama lacag ugu raadin wadanka ayaan ugu raadin qoysaskooda si ay bulshada ama qoyskooda ay dhibaatada iyo xaaladaha adag ay ku jiraan iga saaraan qaab weliba dumarka ay u maraan istiyaabahaasi ayaa looga digaya in ay fursadaasi lasan looga faaideysanin haweenka iyadoo waxaa looga faaideysanaya baahideeda iyo weliba dhamaceeda ay u baahan in ay wax ku masrufo caruurteeda mase qoyskooda dhegeystayaal qaramada midoobe waxay sheegtay in tilaabada ay noqoto mid markaas tusaale u qaadato oo sidoo kale wa- waxtar u noqon karta bulshada noogana fogaado ama sidoo kale cabsigelin ay dhammaan u wada noqdaan in markaas qof kale uusan ku baraarugin in dhibaato ama gabar uu geysto qaramada midoobey waxay sii adkeynaysaa sii xoojinaysaa sida uu markaas sheegay argeyga gaarka ee qaramada midoobey ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan u qa- een soomaaliya swan in ay markaasi fursadahan xadgudubyada aadanaha dadka ee ka badbaada xad- ee xadgudubyadooda ee galmada xilliga colaadaha waxay u baahan yihiin in markaasi lala taliyo ama la talin la siiyo buuxdo si ay xaaladaasi uga soo eh, uga hilmaamto sidoo kale aysan ugu soo celcelin maskaxdeeda kuwaasoo la sheegay in xanuuno fara badan ay qaadaan sida hilmaamka iyo sidoo kale in qofka buuq iska furo iyo sidoo kale qofka inuu awoodi kari waayo dhegeystayaal inuu hadallada qaar kasoo baxo isagoo u muuqda u qaatay markaas in cid waliba ay ogtahay in dhibaatada lagu geystay ay markaas cid waliba ay ogtahay waxaa qaramada midoobey sheegaysa in qaybta la talinta farsamada ay muhiim u tahay sidoo kalena keliya lagu badbaadin kara dumarka in hanaankaasi wadada hanaankaasi wadadaasu keliya loo qaadi karo ee qaramada midoobey warbixinta ay ku sheegayso weli idaacadda star f m codka gobolka qeybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin aan isku soo laaban doona hadduu ay bahraalkana adeegyada midka qaybka adeegyada qaybta barnaamijka ayaa maqli doontaan hadduu ay bahraali ka noqdo sidoo kale waxaan fiirin doonaa shalay oo markaas loo dabaaldegaya maalinta caalamiga ee qaxootiyada haddaba gobolka qoybar iyo weliba qaybta markaasi dhadhaab ee qaxootiyada maxaa markaas imikan aan isdhihi karnaa ay ka gudbeen waxna ka barteen cashirna ee sidoo kale ay ka dhaxleen waqtiga kooban ee tan iyo markii la asaasay xeryaha qaxootiyada dhadhaab iyo weliba hay-adda qaramada midoobey waa unhcr maxaa iminka isbedel ee markaasi ku tilaabsantay ku dhaqaaqda dhegeysa dhegeystayaasha ayaa markaasi xeryahanka qaxootiga dhadhaab iyo weliba meel koosta qofka qofka ku sugan ayaan fursada u siin doona hadduu ay bahraale ka noqdo dhegeysa arrimaha gargaarka biniaadinimada ee qaxootiyada oo talaado weliba aada dhegeysataan haddaba dhankaasi qaxootiyada ayaan aadi doonaa dhegeysa leh ee dhanka ka ah waa qaxootiyada dhadhaab laakiin marka hore bal aan wada dhegeysano ama warbixin markaasi qaramada midoobey qaybta weliba hayada waa hay-adda qaxootiyada adduunka u n h c r maalinta qaxootiga adduunka ee sanadka labada kun labaiy labaatanka ben stela ben stela safiirka qaramada midoobey u n h c r hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ayaa markaasi ku baaqday in loo naxariisto oo lagu taageero dhammaan qaxootiga adduunka iyo kuwa markaas in lagu qasbay inay cararaan ama wadamadooda ay ka baxaan ama ay ka qaxaan inta lagu guda jiro booqashada uu ku tegay poland iyo ukraine toddobaadkan ayay ahayd halkaasoo stela uu kula kulmayo kuwa dhowaan lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda agaasimaha iyo weliba safiirka wanaagsan ee muddada dheer ee u n c r ayaa markaas ku baaqaya in taageero caalami ah deg deg ah iyo weliba maalgelin xoogan loo sameeyo dadka dhammaan qaxootiyada sidoo kale aan loo kala qaadin ama la kala qaadin isirkooda iyo weliba diimahooda waxaana uu sheegay in weliba taakuleynta dhammaan ay ka wada sinaadaan iyadoo ay marxaladan iyo xaaladan adag ay tahay mid markaas weligood aysan soo arkin waa dabcan ula jeeda dhammaan qaxootiyada laakiin mid kasta oo mid ka mid ah boqolka milyan oo dunida markaa lagu qasbay inay ka qaxaan ama ka cararaan hadal uu soo saaray ayaa markaas lagu xusay maalinta qaxootiga adduunka dabcan stela wuxuu yidhi waxaan halkan kula kulmaynaa dadka lagu qasbay inay ka cararaan dadka abaaraha dabcan dadka soo qaxiyey ama kasoo qaxeen colaadaha guryahooda dhibaatada markaasi ka taagan dunida dadka waxay dabcan dadka dhammaan wxuuleeyahy dadku way wanaagsan yihiin waana kuwa markaas la sheekaysto bashaash markaasi ka muuqdo oo marka fiiristo laakiin waxa uu leeyahay dhibaatada iyo xaalada wadankooda ka taagan keliya ayay kasoo barakiceen ama sidoo kale colaadaha kasoo barakiceen saas waxaa qabaa ama uu leeyahay in sidoo kale walaacan aan la qabno dhammaan mustaqbalkoodan waxaana uga bedelo dadka qaxootyada sanadihii lasoo dhaafay waxaa fursadan u helay inay markaas la kulmo qaxooti iyo weliba magangelya doonka ah ee ka yimid adduunka oo dhan ka yimid sida suuriya amerikada dhexe waa dabcan mareykanka qeybta markaasi dhexe afghanistan ciraaq soomaaliya iyo wadama ee kamid ah ukraine waxaa kamid ah wadamada markaasi d r c wadamada waxaa kamid ah koonfurta sudan meelo badan oo adduunka ka mid ah dagaal iyo rubshado ayaa markaasi dadka baabi'iyey waxayna markaasi ka tegeen saameyn naxdin leh oo waarta meel kasta iyo mar kasta oo ay dhacdaba waxaa markaasi ku qaxaa kuna cararaan ama ka qaxaan hooyooyin iyo caruur iyo dad waayeelaha qofkana ma dooran karo inuu markaasi u cararo ama uu ka cararo gurigiisa balse waxaa ku qasbaya in nolosha ay ku qasabto insadiisa ay ogolaan weyso in halkaasi gurmadka ama halkaasi dabcan halkaasi ka dhacaya dhibaatadii culeysada inay ku keento inuu ka qaxo badbaadada oo markaasi loo raadinayo waa xaq waana mid markaasi loo baahan yahay in qof walbo oo markaasi la ilaaliyo loona ilaaliyo si biniaadinimo si biniaadinimo ay ku jirto lana siiyo cunno iyo weliba hoy ee qofka dhammaan ama qof waliba qaxootiha uu xaqeeda ku leeyahay ilaalinta dadka markaas lagu qasbay inay qaxaan waxaa mas-uuliyadda caalami ah ee wadajir ah ka saarantaha cid waliba oo shaqsi ah waa in markaasi xasuusanaa in tani ay ku dhici karto qof walib ama qof kasta haddii aad markaas waddankaada nabad u yahay maalin baa laga yaabaa inay ku haleeli karto kuwa qaxootigan ah ee wadamadooda laga yaabaa in xasilooni iyo nabad ay no- ay noqoto adigana berri ay markaas la iskugu maarmaa waa sida uu hadalka ku sheegayo wuxuu leeyahay waa wareegto tani markaas ma loo baahno in markaas la fuquqo sidoo kalena la fuquqo sidoo kalena la fiijiyo dadka qaxootiyada in ilaa sabtidii sideed iyo tobankii bishan ay ahayd juun stela waxaa markaasi ku sugnaa poland iyo ukraine kulan uu markaasi la qaatay shakhsiyaadka iyo weliba qoysaska ay ku barakacay dagaalkii markaasi ruushka uu ku qaaday wadankaasi ukraine poland waxa uu kala kulmay marina oo markaasi kasoo qaxday magaalada kref ukraine iyadoo markaasi iyada iyo saddexdeeda caruur oo laba bilood ka hor ee markaasi ay dhashayba waxaana hadda ay la nooshahay walaasheed halkaasi oo ay kasoo shaqeyso goobaha dabcan ee waa goobaha markaasi ee guryaha ay kasoo shaqeyso wax yar kadib markii marina iyo caruurteeda ay ka ay ka careen ukraine aabaheed ayaa markaas lagu diray kref kadib markii bam uu ku dhacay dhismo guri oo walaalkeed marina hooyadeed hadda waxay markaasi ku- kula nooshahay ergezogof iyadoo ay si ayada iyo walaasheed qoyskan waxa ay doonayaan inay markaas dib ugu laabtaan dalka ukraine balse xaafadooda waxay burburiyeen ama xaafadda ay degnaayeen waxaa burburisay dagaalka halkaasi iyo weliba qixi ka dhacay hadda waxay markaas qorsheynayaan inay sii joogaan poland halkaas oo ay taageero joogto ah ay markaasi ka heleen hay-adda qaramada midoobey qaxootiyada u qaabilsan unhcr waxa uu sheegay in markaasi nolosha markuu dhageystay qoyskaasi ay tahay in dhammaan ay ka turjumayso dadka markaasi barakacyaasha dadka qaxootiyada dadka markaasi kasoo qaxay wadamadooda colaadaha kasoo kala qaxiyey inay mid inay la mid tahay midda markaasi marina ku dhacday dagaalka ukraine ayaa ahi- ayaa ahi dhegeystayaal mid- markaasi sida een, si dhaqsiyaha si dhaqsiya fara badan usii faafay sidoo kalena bara- qalalaasi iyo dhibaato xoogan ku keenay iyo baraka xoogan dadka halkaasi ku dhaqan wadankaasi tan iyo dagaalkii markii uu bilaabmay waxaa qoysaskan waxay markaasi ka kala tegeen ama ka kala careen dhibaatadii dagaalkuna waxay sa- waxay- ay sameyn joog waxay sa- dabcan ay saameyn joogto ah ay ku yeesh- ay ku yeelatay wax caafimaadka waaxda waxbarashada waaxda markaasi faydhowrka waaxda gargaarka dhammaan waxaasoo dhan ayay dhibaato ay ku keentay dagaalka waxaa markaasi ku qasbay in ay cid waliba ay dhibaatada iyo marxaladan in mar waliba ay do- ay ka shaqeyso hay-adda qaramada midoobey unhcr waxaa imika ka go-an sidii dhibaatadan ee ca- xaaladahan adag ee dunida markaasi ka dhaco so loo soo afjari lahaa iyadoo iskaashi caalami ah ay sidoo kale sameystaan unhcr waxay ku sugan tahay gudaha wadamo fara badan oo aad dalalka ay dhibaatada iyo culeysyada ay ka taagan yihiin iyo weliba wadamada soo korayo kuwaasoo howlgal xoogan ay ka sameeyaan kuwaasoo u sameeyaan dadka barakacyaasha dadka qaxootiyada ah ee halkaasi ku dhagan siyaana hoy iyo weliba sahay deg deg ah oo markaasi dadka cunada ay ka dhigtaan ama cana ay markaas ugu talagalaan iyadoo markaasi diiwaangelin ama tirkoob xoogan ay u sameeyaan dadka halkaasi kusoo qub- ay kusoo qulqulayo waxay sheegeen in markaas ayaan bustooyin fu- furaasho iyo weliba dhar waxayna b- eh, markaasi siiyaan bilowga nolosha in markaasi guryeera oo d- eh, oo doqosh ah markaas in loo simiyo iyo lacaga lagu lagu ee markaas la siiyo in lagu caawiyo dadka qaxootiyada qoyska si markaasi sharaf ay u lahaadaan dhammaantood baahida cid waliba way martaa waxay halkan ay leedahay qaramada midoobey qaybta markaasi hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiyada ee adduunka un h c r iyo waliba ay dooneyso in eryadooda ay markaas ay ka rumeeyaan sidii markaasi loo arki lahaa dunidan oo qaxooti aan ka jirin waxaana ku- ay sheegaysaa in weliba doorkooda kaalintooda mar weliba ay ka ciyaaraan sidii lagu soo abjari lahaa dhibaatada xoogan ay soo gaarto hooyooyinka caruurta dadka nugul ee waayeelada kuwaasoo markaasi daryeel xumo kasoo gaarto markay ku sugan yihiin wadamo kale ah kasoo ba- ay kasoo barakacaan ama kasoo qaxaan wadamadooda kuwaasoo keentay in tan ugu ay ka tahay colaada weliba rabshadaha qallaasaha taasi keenaysa inay iskaga soo hayaamaan laakiin cid markaasi jecel ama qof jecel ma lahan gurigiisa ama guriga asaguu degan yahay inuu kasoo baxo wadam- wadan kale oo markaasi marti uu ku noqdo waa sida uu hadalkaasi yiri dhegeystayaale waxa uu sheegayaa in go- dabcan go-aano fara badan ee kala duwan la qaatay muddooyinkii ugu dambeysay ee looga hadlayay dhibaatada iyo xaaladda markaasi qaxootida dunida ka taagan baahidan way sii jirtaa haddana waxay markaasi ka qomeynaysaa hay-adda qaramada midoobey in wadamo kale haddana ay soo kacayaan colaado markaasi ka taagan yihiin iyadoo kuwii hore ay la daca- ay la daala dhacayaan waxaana sii adkeynaysaa in ma- kharashaadka lacagihii markaas loogu talagalay iyo weliba gunooyinkii loogu talagalay sidii wax markaas loogu qaban lahaa qaxootiyada kuwa markaas u diiwaan gashan ayaa haddana waxaa markaasi qaxaya dad kale kuwaasoo la sheegay in haddana ay kow nusqaan xoogan ay kasoo gaarayso qaxootiyada kale sida hadda marka ay sheegayso qaramada midoobey unhcr waxay halkaa sheegaysaa in ay diiwaanka ama markaasiisan ugu jirin wadanka ukraine balse ruushka uu weerar halkaasi ku qaaday ayaa sheegaysa qaramada midoobey weliba qeybta markaasi ee dibadejinta hay-adda unhcr inay sheegtay in ay markaasi lacag malaayiin bil- oo malaayinka doolarka mareykanka ee halkaasi maalin weliba ku baxdo halkaasoo dadka laga soo qaadaya laga soo daadguranaya sidoo kale wadamo kale la geenaya si wadanka poland waxaana sheegay in halkaasi u baahan yihiin guuriya sidoo kale meel hoyi ah ee qabowga iyo weliba ee kuleelka ay ka galaan halka sidoo kale ay u baahan yihin cunooyin halka sidoo kale ay u baahan yihin wax waxay ku karsadaan halka sidoo kale ay bi- u baahan yihin biyo nadiifa sidoo kale u baahan yihin lacaga qarashaad waxay kusoo gadan karaan dhegeystayaal waana qorshaha markaasi diiwaanka mar weliba ee ugu jiraan arrimaha deg deg ah laakiin tani way kaga duwan tahay wadamada way soo badanayaan colaadahana way sii badanayaan haddaba waxaa markaasi ku adkaatay noloshan sida qaxootiyada dhammaan looga cirabsari lahaa ama looga saari lahaa in wadan qo- dad qof uusan qaxooti ku noqonin dhegeystayaal haddaba xeryaha qaxootiyada dheedhaab ayagana dhegeystayaal waxaa markaasi ka dhacay dabaaldeg oo markaasi ay ku qabsadeen shalay waxaana markaasi warbixintaasi soo diray maxamed baaruud xuseen bal aan wada dhegeysano xuska maalinta qaxootiga adduunka lagu qabtay xeryaha qaxootiga ayaa lagu soo bandhigay dhaqamada ay leeyihiin qaar ka mid a qowmiyadaha ku nool xeryaha
qaxootiga dabaaldega maasha allah waa farxad weyn ani hadda qaxooti aan ku dhashay ninety-one-kii iyo dhexdan qaxooti waa la jooga ani waxaa waxaa aaday intaan ku dhashay maasha allah waxaan makarafoonka warbaahinta hiistaa la dhex qaaday qaar ka mid a kasoo qaybgalayaashii maalinta qaxootiga adduunka waxaan dareemaynaa caburnaan saaid u fara badan ileen waddankeena nabad kama jirto kenya intaas sanaa qaxootinahay meelaa aadi karna ma laha maanta isdhaana shaqaa kenya gudaheeda u raadsanayna qaxootinimaan ugula xujaynaya
laakiin sanadkii hore waxaan rajaynayay inaan ku dabaaldegin qaxootiga waayo soddon sare ayaan qaxootiga joogaa sagaashan iyo kowdan soo galay ilaa haddaan joogaa marka insha allah haddan waxaan rajaynayaa sanad soo socdo inaan ku dabaal inaan aan ku dabaaldegin halkan in aado waddankeennii soomaali waa maanta waa maalin weyn waa ciyaa- ciyaaraha dabaaldega qaxootiga insha allah waan faran ku faraxsannahay waxaa waaye waa nabadgelyahan haysanaa xoogaa dhibabaa jira xagga dhibka dhibka dhibka jira waxaa waaye sicir barar oo maaragtay qaxootiga uu la daaladhaca hadda baryahan uu la daaladhacahaya muddo ka badan soddon sano ay xeryaha ku nool yihiin qaarkoodna ku dhasheen kuna barbaareen waxay haystaan nabadgelyo buuxda tacliin iyo adeegyo kale balse waxay tabayaan waxbarasho oo dheeraad ma la sii aadi karo waxaa kaloo caqabad jira ee qaxootiga ma dhaafi karno ee xerada waxaan ku jirnaa xabsi korle ka binaan ee dhaabtaan ma dhaafi karno iyo saddexdaan xero maadaama dowladda kenya ay dhahday ee in qaxootiga la fasaxayo ilaa hadda dhegta ayaa noo taagan ee welina mataqaanaa wax fasax oo nila sii ma laha Ee, taas ayaan rajaynaynaa hadda in nala fasaxo ee kenya meeshaan rabnaa ka shaqaysano ee dantaan rabnaa soo gudano adduunkana weligeed kama dhicin soddon iyo kow sana dad qaxooti ah waddamada kale oo qaxootiyaha ay joogaan sharciyadooda qaxootiga ay ku joogeen ayaa waxaa looga dhigay inay ku shaqaysan karaan waddan gudihiisa meel walba u bixi karaan dhanka kale waxaa jira caqabado ay dareemayaan dadka ku dhaqan xeryaha sanadkan sida sicir bararka maciishadda adeeg yari shaqola'aan iyo caqabado kale sida ay muujiyeen nabadgelyo waan haysanaa alxamdu alshukri laakiin ma haysanno hooy fiican ma haysanno raashiin ugu filan ma haysanno daawo ma haysanno marka dhibaatooyin fara badan baana haysa biyaha naftooda laciif ay naga yihiin hadda saaka nafteeda biyo nooma soo dhicin oo biyaha mar hadda aan soo bixin oo xaafadaha aan ka soo tegayn bay halahala yar u soo dhiceen oo waxaa lagu oognaa baloogaha ilmihii waxbarashadooda aad bay hoos ugu dhacday waxbarasho fiican kuma haysan qaxootiga marka hore waxbarashaa lagu haystay oo nabadgelyaa lagu haystay laakiin hadda daawaa lagu haystay hadda daawo ma jirto ee, hooy fiican ma jiro raashin fiican ma jiraan marka dhibaatooyin fara badan baa iska jira qaxo- mas-uul u hadlay hay-adda qaxootiga adduunka unhcr ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taageeridda qaxootiga wuxuuna u mahadceliyey dowladda iyo dadka kenyaanka siday u martigeliyeen muddada dheer qaxootiga
maanta waa maalin muhiime ee anaka haddii unhcr aan yahno iyo hay-adaha ka shaqeeyaan waxaan leenahay ee, qaxootiga waa dad ee, wakhti kasta mar kasta meelay rabaan ay tegi karaan oona in laga qaabilo Ee, unhcr haddaan yahno ee, waxaan sii wadaynaa ololahayna aan ku taageerayno dadka qaxootiga oo joogaan ee, gobolka dhadhaab xagga talci- tacliinta xagga amniga xagga resettlementka xagga horumarka kudi Eh, sidaa ogsoontihiin waxaa waaye eh, qaxootiga eh, waddanka kenya sharci cusuban baa laga mariyey oo maaragtay eh, waxyaalo badan oo horumar ah oo ka hadlaya oo qaxootiga siinaya marka maanta waa maalin fiican eh, annaga haddaan unhcr yahno dowladda kenya aan ku mahadnaqaynaa oo maaragtay na ammaangelisay oo horumar samaysay oo dadweynaha qaxootiga soddon sano inta ku haysay maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay maxamed baaruud xuseen oo naga mahad celinayaa weli idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal bal iminkana soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah oo ana shirkadda caalamiga ah ama sidoo kale waana isbitaalka caalamiga ah kaqaana hosbital lixdan iyo afar sana iminkan uu jirsaday dhegeysan uuna dabaaldegay xaruntii saddex waxay ku taallaa puntland ee bukaanjiif bukaan socod wuxuu sidoo kale iminka kusii kalafaa wadamada kenya iyo uganda tanzania isbitaalka iminka waxaa ka go-an dhegeysa sida bukaanadiisa iminkan u horumarin lahaa sidoo kalena uu caafimaad deg deg ah iyo weliba daawooyinka markaas takhasuska goonida kale leh loo maraya hanaankooda ee loo siin lahaa waxa uu keenay boqol iyo labaatan dhakhaatiir oo special doctors loo yaqaana dhegeystaal kuwaasoo tilaabada ee qofka bukaanka si dhow la soconayo sida xanuunada markaasi keenay collegeska kuwa maqaarka kuwa kaadida kuwa macaanka kuwa ee dhiikarka xanuunada qalliinka markaas u baahan kuwa qalliinka maskaxda kuwa qalliinka ilkaha dental service ama ilkaha dhegeystayaal hagaajintooda iyo entiga iyo sidoo kale cudurada maqaarka ayaa waxaasoo dhan ay iminkan daa- dabcan uu si bukaanka waxaasoo dhan waxaa lagu keenay afar iyo labaatan kasaar dhakhaatiir si dhow oo la soconaysa si bukaanadaasi howshooda ay markaas uga soo baxaan bukaankana sidoo kale uu helo da- ah, caafimaad deg deg ah waxaa loo maraya loo adeegsanaya shaabaradii ugu dambeysay laboratoriga dhegeystayaal iyo weliba mashiinadii agabkii qofka bukaanka si dhow lagula soconayo xanuunkiisa si dhow loo ogaanayo halka bukaanku ka jiifo halka- halka bukaanka ka xanuunsan yahay halka bukaanku ka tikaamayo waxaasoo dhan ayaa si deg deg ah markaas lagu oganaya dhegeysan xaafadii sidii iminka lagaga furay xarun kale laan kale dhegeystayaal waa xarunta islii maanta booqo islii outreach medical center aqaqaan hospital waxaana markaas ku yaala california center wuxuu ka dhigay k f c wadada markaasi dheer oo january ringo street iminkan lambarkan wac haddii aad u baahan tahay ballan aad doonaysa in la qabsato dhakhtarka eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkaas ayaa si toosa ula xiriiri kartaa dhegeystayaal aasi markaasi ballan aad oo la samaysato oo dhegeystayaal waxaan kugu sii daraa dhegeystayaal haddii aad markaasi aad u u baahanta dhul qiimo wanaagsan dhul qiimo jaban dhul qiimo markaasi ku raaligelin karo haddii aad markaasi ku aad ku- in badan aad ku raajoogtay aad raadinaysa dhul horumarsan jawi degan ku yaallo iskaashiga iskaashatada maalgashiga ee safaricom ayaa iminkan ku haysaa qaybta markaas ugu fiican adeega safaricom investment waxay ma iibinaysaa mashruuc kiambu marina garden oo ku xigta aga tato city railway ee ismaamulka kiambu waa maalgashi markaasi noociisa horaan loo arag soddon daqiiqo ay u jiraan bartamaha nairobi ee caasimadda nairobi waa waa dhul markaas in badan dadka ay ku taamayaan waa innaba caadi ma aha dhulkan waxaa laga soo gelaya bartamaha nairobi iyo westland iyadoo loo sii marayo jidka weyn ee thika highway iyadoo sidoo kale laga soo gelayo magaalooyinka thika iyo kiambu loona marayo wadada markaasi northern pipers marina garden kiambu waxay ka kooban tahay adeegyada dadaalada ee markaasi qeybta carruurta ay ku ciyaaraan waqtiyaduna sidoo kale ay ku qaadanayaan saldhigii weliba booliis ah waxaa aada markaasi u dhow xarumaha markaas laga dukaameystay ay ku jiraan sida dika road mall village market two river mall bangiyada isbitaalada iyo sidoo kale meelaha cibaadada qoysasku waxay heli doonaan meel aada markaas ugu habboon maadaama guriga uu u dhow yahay dugsi ama dugsiyo taya leh sida nova bionea woody craig international iyo liba cropford international school waxyaabaha markaas aadka muhiimka u ah uu leeyahay waxaa ka mid ah koronto biyo nadiif iyo liba xeendaab dhanka korontada ee markaas dadka burcadka tuugada aysan soo geli karin oo si dhow halka- halkaas lagala socon karo iyo weliba afar iyo labaatanka saac oo markaas war- c c t v-da haddaba dhulkan lacagta waxay ka bilaabanaysaa ama ka bilaaban ay ka bilaabanaysaa saddex dhibic laba milyan iyadoo ay jirto qorsho oo ku bixinayo qofka ilaa muddo sagaal bilood xubnaha safaricom investment iyo weliba shaqaalaha safaricom waxay helayaan qiimo ama sidoo kale oo hayaan qiimo dhimis konton kun oo halkii boos oo qofku iibsanayo waxaa jiri doonaa maalin la iskugu imana dhulkaas oo ku be- ku beegan shan iyo labaatanka bishan juun laba iyo labaatanka halkaas dadka la qaadi doono ay sidoo kale tegi doonaan goobahaasi kala duwan ay arki doonaan soo indhendheen doonaan qofka qofka ku qonacayo qofkan ku qancin baa waxaasoo dhan oo cishaada macalinku ah waxaan kuu sheegayo laakiin waxaa kasii fiican cishaada waxaa maanta wici karta lambarkan eber toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba oo aad kaga faaideysan kartaa dhulkaasi safaricom investment cooperative saaxiibka maalgashiga dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka uqeybari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta arrimaha gargaarka biniaadinimada ee qaxootiyaeda markaas ay ku guda jirnaa waxaana diirada ku saaran kaga hadlaynay iyadoo markaas loo dega loo loo- loo dabaaldegay wal refugee day maalinta markaas qaxootiyada oo markaas ku beegnay shalay waa soo dhegeysten dhibaatada iyo weliba xaaladaha markaas dadka iminka markaas macalin ay qaarkood ay ku noqdeenba ee inta badan waqtiyo fara badan ay ku jireen qaxootiyada markii loo fiiriyo dhibaatadii iyo marxaladii ugu dambeysay ee wadanka ee dadka ay dhammaan ay lasoo ay la soo kufeen waxaana markaas lagu tilmaam dad markaas barakacyaal ah dad xo- wadamada xoogooda laga soo saaray halka qaarkoodna ee dhibaatada colaadaha iyo weliba xabadaha waxaasaysan u qaadan waayeen waxaa markaas uu sheegay ama qaarkood ama ay sheegayaan aas- ay tilmaamayaan leeyihiin cid jecel ma jirto in gurigooda la- ay ka- ama gurigeeda ay ka soo baxdo iyadoo halkaas nabad ku haysato maalinta qaxootiga adduunka waxaa markaas loogu talagalay inay noqoto xuska xu- ruuxa biniaadamka iyo weliba geesinimada malaayiinta qof oo kuwaas oo qaxooti ah kuwaas inkasta oo markaas la barakiciyay lagana guuray ama ay la soo guureen haddana si gaar ah adhagar la-aan ah ugu dabaal lagu dabaaldego sidii ee markaas horumarin loo horumarin lahaa noloshooda iyo weliba tan qoysaskooda iyo weliba bulshadooda waa hadalka markaas ugu qiimo wanaagsan dhegeystayaal ee tan qoysaska dhammaan lagu wadi karo waxaa halkan ay leeyihiin waxaa si hagar la-aan ugu habboon in lagu dabaaldego si ay horumarin la- si ay usii horumarin lahaayeen noloshooda iyo tan qoysaskooda iyo weliba tan bulshada ee markaas ay ku nax- ay ku dhex jiraan ay ku nool yihiin haddana sanadkan waxaa mar kale iyo weliba ina xusis ee dabcan ayna xasuusinayaan shaqada iyo weliba hortaalla iyadoo madaxa dunida aynan markaas awoodin in ama a- aynan doonaynin in ay xaliyaan khilaafaadka dhibaatada colaadaha iyo dhibaatada rabshadaha ka tagan wadamadaasi haddana waxaan nahay unhcr waxaan dhowaan ku dhawaaqnay wax aan markaas la qiyaasi karin ilaa iyo boqol milyan oo qof ayaa hadda lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan dagaalka ukraine ayay markaas soo hadal qaadeen iyo weliba xaaladaha markaas deg dega ah ee cusub ama socda ee meelaha markaas ay- ay ka midka yihiin etoobiya burkina faso maymar nigeria afghanistan iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa markaas dhammaantood gacanta dabcan gacanta kasii baxayan tirada cajiib ah ayay markaas sii noqonaysaa wadamada iminka soo kobcaya markaas ku sheeg sida wadanka ee, dabcan libiya iyo sida wadanka soomaaliya ayaa markaas ku tilmaameen dhadhaxaad inay yihiin balse ay xasilooni ay iminkan ka dareemayaan aysan ahayn sidii waayadii hore hal- dabcan xal la-aanta ayaa sii kordhaysa iyadoo dad badan lagu qasbay inay qaxaan inka badan kuwa awood u leh iyo weliba inay ku laabtaan wadooy- dabcan wadooyin waa- waa- waa dabcan wadooyinkii horaan ay ku soo jabeen ama ay soo mareen dib u dejiyaan wadadan dabcan waxay wad- is- ay sii raadeen wad- wadan wadan saddexaad ama si buuxda markaas ugu biiraan wadanka ay badbaado u doontaan si kale haddii loo dhigo barakicinta qasabka ah ayaa markaasi ka dheeraya xaalaha xaaladaha markaasi qofka markaas basada ku xanuunayso sida hadalka usoo qaadeen dabcan waxay ula jeedaan madaxa laakiin ma aha inay sidaasi noqoto madaxdu waxay si wada jir ah markaas uga shaqayn karayaan eh, nabadeynta weliba xalinta dhibka eh, waa dib- dhibka haysata dadka barakiciyey xal waara in markaas bini'aadinimo ee ku dhisan loo helo waa sida ay qabaan eh, kodhifoor tusaale ahaan oo aan hadda markaas u da- u- eh, dabcan u dabaaldegayno maalinta qaxootiga adduunka ayaa ka soo baxday eh, iska horimaadyo ba-an oo ka- oo ku qasbay in boqolaal kun oo qof ah inay dalka ay ka qaxaan inka badan saddex boqol iyo toban kun oo qaxooti ee reer Ivory Coast ah ama sagaashan iyo lix oo, eh, sagaashan iyo lix boqolkiiba dadkii barakacay ayaa si iskooda ah ugu laabtay dalkooda eh, toban- tobankii sano ee lasoo dhaafay iyadoo iskaashinayo wadam- ama iska kaashanaya wadamada gobolka waxay isku xilqaameen sidii ay u mideen lahaayeen kuwa doorta iyo weliba si jo- eh, oo, eh, si ay loo sii joogtay nabadda iyadoo markaas ay joogteynayaan joogitaankooda guryahooda iyo weliba eh, deegaanadooda cusub ee loo as-aasay kusoo noqoshada guriga ama si joogtada ah isla jaanqaadkeeda midkooda cusub waxay siisaa nolol eh, bedelayso dareenka amniga kuwa mar ay ahayd iyo weliba mar weliba ay ka taagneed dhegtooda ay qabanaysa colaadaha dhibaatada waxay eh, ka soo laabatay liberia waxaa lagu magacaabay elodie waa elodia waxay ka soo laabatay liberia iyadoo iyo walaasheed waxay waxay ku laabatay tuuladii bable vea labadi kun iyo labaatankii deeq ka timid un h c r waxay fureen saaluun oo ay bixiyeen shahatiis- waa shahatiis ama shahaadada la siiyey waxayna sharaxday in magaca saaluunkooda uu la- uu la macno yahay wakhtigii silicii wuu dhammaaday waa dabcan halkudhig ayay oga dhigeen wakhtigii silicii waa uu dhammaaday ama eh, silicii waxyaalihii ay soo mareen silicii way dhammaadeen leeyihiin taasoo muujinayso in dhammaadka musaaf- eh, dabcan musaafurista ay dib u dhiska ah noloshooda ay iminka dib dib u bilaabatay kadib wadankooda oo nolosha aadi noqotay sheekada loda ayaa markaasi qabsatay meel weliba tan iyo boqol- boqolka kun oo kale waxay markaasi muujinayaan waxaa xal u noqon karaa wuxuutiga iyo weliba dadka kale ee lagu barakacay ama kasoo barakacay wadamada marka nabadgelyo ay imaato maxaa markaasi qofka kusoo dhacaya ayadaa la weydiinaya waxay markaasi leedahay markaad joogto meel degaan oo dhibaato aan ka jirin buuq aan ka jirin rasaas aan maqlaynin waxaa markaasi ku nooshahay oo dabcan nafsadaada sida ay jeceshahay waa tan ugu ammaanka fursada oo qofka nafsadiisa uu siin karo waa markuu jawi degan uu ku jiro qofka uu faraxsan yahay waa sida hadal kusoo qaadee laakiin farax- farxadda waxaa keenta ay leedahay markaad nabadda aada leedahay laakiin colaadda iyo orodka iyo dhibaatada qaxa iyo burburka waxaa keena markii adiga gacantaada aad ku keensato waa hadalka sida u dhegtay lodhe nasiib darro ayaa nagu dhacday balse imikan cashir ayay noo noqotay Tas- taasi waa sababta maanta maalinta qaxootiga adduunka waxaan ugu baaqaynaa dowladda yuruba in ay eegaan dow- oo dabcan dowladaha in ay eegaan wadamada in oo dadka ka barakacay ama dadkooda ka barakacay inay markaas dib u jin dib u dejin u sameeyaan ay dadkooda u laabtaan ama dadkooda ay markaas u fidiyaan gacan kadibna b- loo ballan qaado in markaas dhibaato iyo colaado iyo qax ay mar kale dhicaynin waa sidee markaas ay ku dardaarmi- ku dardaarminayso weliba khaasatan afrika kuwaas oo aqoonsan ama aqoonsan anigaa soo maray dhibaatada dagaalka wuxuu yahay aniga oo dhibkii jabkana soo maray laakiin maanta silicii waan ka gudubnay ay leedahay wakhtigii silicii oo uu soo dhammaaday hadda barwaaqo ayaa loo horseedayaa waxaan ka hortegaynaa barakaca qasabka ah duniyada waxay leedahay dabcan doorasho qof waliba wuxuu dooran karaa ama ha- ha iska keeno ama yuusan iska bedelin isbedelka codkaada eh, ama ca- cadaadiska qofka rabshada waa dabcan cadaadiska iyo rabshadaha iyo weliba dagaalka ama aqbalaadan ee dhexda dhex- dhaxalka qarniga koob iyo labaatanaad qofka asaga ayaa markaasi doorbidi karaa mise qaadan karaa adiga ayaa mas-uuliyadda qaadan kartaa in aad markaasi dag- cos- eh, in isbedelka cadaadiska iyo weliba rabshadaha iyo dagaalka qof waliba asaga aqbali karaa qarnigan koob iyo labaatanaad waa sida ayda tilmaamayso dhammaanteen waxaan ognahay midka saxda ah iyo midka eh, dabcan aqliga leh iyo midka qaldanba in dhammaan ay wada saxan yihiin waa wax la samayn karo waa sida ayada tilmaamayso gabadhan waa dabcan wax badan ay soo ogaatay ee soo socotay soona aragtay waxayna sidoo kale hadal- hadalkeeda ay kusoo koobaysa ay dhiba- ay leedahay dhammaanteen waan ognahay midka saxda ah midka qaladka leh iyo weli sidoo kale midka caqliga badan ee ka gaabsaday arrimahan laakiin dhibaatada weli yahay hosmaanaysaa waxay leedahay waxay hosmaanaysaa hooyada iyo caruurta iyo dadka waayeelada ah ayaa markaas ku baaba'ayaan ku jaamuusayaan dhibaatada iyo colaadaha ee cid weliba markaas wadankeeda ka dhacdo waxay leedahay eh, waxaan soo maray dhibaato culays oo weligay aansoon arkin anigoo ku koray een, xaalad u- jawi degan aabbo noloshiisa aabbahii macallin ayuu ahaa wuxuu een, dabcan wuuna masruufi wuuna masruufi jiray oo nolol fiican ayaa ku nooleen laakiin haddii wadankii burbur uu ka dhacay ka waran xabadihii rasaastii qiixii kala kici waxay markaas noqotay in meel walba laga cararo goobihii waxbarashadii way isku dhaceen oo ma jirto waxbarasho oo caruurtii waxbarashadii cid weliba caruurteeda la carartay goobihii caafimaadka dadkii bukaanadii ayaa soo halkaasi eh, dabcan lagula sii cararaya haddana ma- waxaa ka- nasiib darro ma helaysid dhakhtar markaasi kuu daabeynayo waxay noqonaysaa in bukaankii haddana aad la cararto isagoo dhaabici laga yaabaa qofkii meydka ama qofkii ah, dhaabici meyd inuu noqdo ama uu kugu dhinto haddana meel aad ku xawaaraysa malaha mise ay ku duganayso mise waqti kulan adag aad qabsanaysa malahan qofkaada si nabad aad ku duganayso waxaa leedahay sidii wadadu- wadooyinkii ay ahaayeen oo aad u mari jirto ma ahan burbur guryihii oo burbureen xabada rasaas madaafiic ku dhacday waxaasoo dhan ayaa see til- ayaa soo tilmaamaysa gabadhan waa dhibaatada markaas qa- qaxootida markaas ay dareemayso hay-adda qaramada midoobey qaybta markaas qaxootida u qaabilsan u n h c r ayaa markaas dib u dejin qaar ka mid a siisay waxaana markaas ay sheegtay in dhibaatada colaadaha in dhammaan ay doonayso in looga xaliyo ama xalin xoogan ay u keento dunida si markaas iyaga inkastoo laakiin ay sheegeen in mas-uuliyiinta ay ka gaabiyeen arrintan oo sidoo kale aysan ah, kaalintooda ama doorkooda aysan ka qaadanin sidii markaasi lagu xalin lahaa dhibaatadan iyo culaysadan dunida markaasi ka taagan dhegeystayaal haddaba dunidan culayska markaasi ka taagan yaaba u sabab ah eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dunida ayaa markaasi lagu xusaya maalinta shalayto dhegeystayaal maalinta qaxootiga adduunka haddaba yaa qaxootiga qofka ka dhigaya su-aasha ma isweydsay qofka muxuu qaxooti- qaxooti ku noqonaya waxaana markaasi u badan dadka soo barakacayo dhalinya waxaa u badan hooyo iyo caruurteeda dad waayeel ah ayaa markaas u badan kasoo barakacaya mee- meelaha deegaanada tuulooyinka ay degan yihiin markii rab- rabshado iyo dhibaato iyo qax ay dhacdo haddaba maxaa keenaya qofka qaxootiga haddii ka- sidoo kale qofka qaxootiga markii maalinta qaxootiga la dhaho mise maalinta markaas loo dabaaldega qof maalinta sida world refugee day dabcan maxaa maalintaasi loogu asteeyey maxaa maalintaasi loo qaaday maxaa ciddan dabcan cidda ka- ku qasbayso inay baraka xoogan ku samayso maxay keenaysaa maxaana dadka ay kaga faa'iidayaan haddaba sidee uu dareemayaa qofka markuu waddankiisa ka soo baxo waddan kale uu soo galo sidee dimuqraadiyaddiisa iyo siday noqonaysaa xaaladdiisa bal haddaba dhegeystayaashan fursadda siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin eh, subax wanaagsan ayaan leeyahay Eh, daqiiqadaha yar oo kooban eh, shan iyo tobanka daqiiqa ayaan dhegeystayaasha fursad u siin doonaa warka tobanka kadib intaan la gaarin bal arrinta qaxootiyada ku saabsan haddaba dimuqraadiyaddii iyo qofka markuu imaato qofka uu asaga leeyahay maxaa ku ba- dabcan ku qasbaya in waddankaas uu ka soo baxo ama dadka markaasi ayaga go-aansanaya inay dadka eh, barakac xoogan ay ku sameeyaan caruurta ku dhibaataysanayaan ama caruurta dhibaatada xoogan ka soo gaarayso hooyada dhibaatada ka soo gaarayso dadka waayeelada ka soo gaarayaan muxuuna markaasi dareemayaa markuu waddan kale imaado waddankiis markuu ka soo baxo waddan kale uu tago muxuu dareemayaa culayska ugu weyn halkuu ka dareemaya ma deegaanka mise wuxuu ka dareemayaa maskaxda mise culayska ugu weyn qofka uu dareemaya maxay tahay oo ku beeri karto oo cabsi ahaan xitaa qofka yacni kurba ahaan ay ka geli karto eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waana xalkee xalka u haboon imikan iyadoo imikan gacmaha ay ka taagatay weliba qeexe- ee, waan hay-adda ee, qaxootiyada adduunka imikan aad ayay markaas ula daalacaysaa waxay sheegtay in sida qaabka iyo weliba nidaamka ay wax ay u kala wadaan in maalin maalinba kasii dambe ee weji kale ay haddana ay la kulmayaan dhegeystayaal oo kaga duwan tii hore ay imikan mid kale haddana ee baab kale ama albaab kale ay sii furayaan mise chapter kale dhegeystayaal waa tahay bal iminkan aan sii firin qaxooti ayadana qaybta markaasi unisef oo ayadana warbixin markaasi ay soo saartay ee kaga hadashay caruurta dhibaatada yuliba tirada markaas iminkan ugu dambeysay ay soo saartay yaan isla eegi doonaa qodobada markaas ugu dambeey kadibna ba- ay barnaamijka ayaa hadduu eeba raali ka noqdo soo abjari doonaa biidnillahi tacaala idaa markaasi lix qodob ayay soo saartay ee qaramada midoobay ee qaybta markaas caruurta unisef ee kaga hadlayso diiradana ku saarayso sida marxaladda iyo culeysyada markaasi dunida ka taagan in markaasi caruurtana qayb ay markaasi ka tahay dhegeyste haddaba caruurtan ayaan eegeynaa een, si- siyaabaha kala duwan ee qaramada midoobey iminkan oga hadlayso ee warbixintii muddooyinka ugu dambeysay ee soo saaraysa xogtii ugu dambeysay isku dhacyada waa dabcan conflict waxaa loo yaqaana dhegeysa waa isku dhacyada rabshadaha iyo weliba dhibaatooyinka kale isku dhacyada rabshadaha iyo weliba dhibaatooyinka kale ayaa ka ka taagan ah, rikoor caalami ah ayadoo markaas iminkan gaartay soddon iyo lix dhibic shan milyan oo caruur ah oo markaasi ka barakacay guryahooda dhammaadka labada kun koob iyo labaatankii warbixin mardhawey soo saartay unisef ayaa markaasi ku qiyaasay tirada ugu badan ee la diiwaangeliyay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida tiradan ayaa markaasi waxaa ku jira saddex waa saddex iyo toban dhibic toddoba milyan oo qaxooti ah iyo weliba magangelyo doon ah iyo weliba ku dhowaad laba iyo labaatan dhibic waa laba iyo laba labaylabaatandhibicsideed milyan oo caruur ah oo markaas gudaha ku barakacay colaadaha iyo rabshadaha markaasi ka taagan tirooyinka kuma jiraan caruur ee ku barakacay cimilada yuribaja weerarka deegaanada ama masiibooyinka iyadoo sidoo kale ku dhowaan oo ku barakacay labada kun iyo labaiyo labaatanka uu ku jiro dagaalka ukrain tirada rikoorka ah ee caruurta dabcan la barakiciyey waxaa natiijo toos ah markaasi ka dhalatay casradaha ba-an oo ay markaasi ku jiraan iska horimaadyada ba-an iyo weliba kuwa dabadheeraaday ee sida afghanistan jilicsanaanta dabcan dalaalka sida dabcan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo yemen naxdintii weliba la xiriirta ayaa markaasi ka dhigaysa inay sii daranto arrinta saameynta isbeddelka cimilada sida dabcan barakicinta caruurta sida deg deg ah ayay markaasi u fadhiistay ama curyaan ay ka dhigtay caruurta inta lagu guda jiro sanadkii hore tirada caalamiga ah ee caruurta barakacay waxay korodhay laba dhibic laba milyan sida warbixinta ay ku sheegayso ma iska indhatiri karno caddaynta tirada caruurta ku barakacay iskahorimadyada weliba dhibaatooyinka ayaa si deg deg ah u kordhaya sidaas oo kale waxaa mas-uuliyaddeeda dabcan inaga gaarno annaga ay xil naga saaran tahay ayuri agaasimaha fulinta unisef catherine rosel waxaan rajaynayaa in tiradan naxdinta leh ay dhaqangelwaa dabcan la daadejin doono dowladaha si ay markaas uga hortagaan in caruurta loo la barakici mar hore iyo marka dambeba la barakicin doono si loo hubiyo inay helaan markaas waxbarasho ilaalin iyo weliba adeegyada kale ee muhiimka ah ee taageerayaasha ee wanaagooda iyo horumarka ay markaasi ku gaari karaan mustaqbalka iyo jiilka dambe ee soo socda caruurta xiisadaha sida dagaalka ukrain ayaa sababtay in markaas ku dhowaad in ka badan laba milyan oo caruur ah ay dalka ay ka carareen saddex milyan oo ka barakaceen gudaha tan iyo bishii febraayo ayaa soo galay heerarka ugu sarreeya inta waxaa dheer caruurta iyo qoysaska waxaa sidoo kale ka kaxaynay guryahooda xaalado cimilo xumo sida abaarta geeska afrika iyo weliba saaxil weliba dabcan daadadka ba-an ee bangaladesh indiya iyo koonfurta afrika waxaa jira toddoba dhibic saddex milyan oo baraka cusub oo caruur ah taasoo ka dhalatay musiibooyinka dabiiciga ee sanadkan waa sanadkii labada kun waa sanadkii labada waa sanadkii labada kun koob iyo labaatanka sanadkan labada kun laba iyo labaatanka tirada qaxootiga adduunka ayaa inka badan labalaaban dabcan sii laba jibaarantay tobankii sane ee lasoo dhaafay iyadoo markaas caruurta ay ka yihiin kuwa ku dhowaad ee kala badh wadarta guud inka badan saddex meelood meel caruurta barakacay waxay ku nool yihiin saxaraha ka hooseeya saddex dhibic sagaal milyan ama soddon iyo boqolkiiba soddon iyo lix boqolkiiba afar meelood meel yurub iyo dhiba bartamaha aasiya laba dhibic lix milyan ama boqolkiiba shan labaatan saddex iyo toban boqolkiiba hal dhibic afar milyan ee bariga dhexe ee waqooyiga afrika maadaama tirada caruurta ay barakiciyey iyo weliba qaxootiga ay qaaday heerka ugu saraysa helitaanka taageeridda iyo weliba adeegyada muhiimka sida markaasi daryeelka caafimaadka waxbarashada weliba ilaalinta ayaa dabcan gaabisay gaabid xoogan ku keenaysa qiyaastii saddex meelood laba meel dhammaan caruurta qaxootiga ah waxay markaasi ku qoran yihiin dugsiga hoose halka ku dhowaad saddex meelood meel keliya dhallinyarada qaangaarka ah ay ku jiraan dugsiga sare caruurta dabcan xidhiid dabcan xidhiideed ah loo siibo ama kuwa xidhiidhada markaas loo siibo ha noqodo dabcan ha noqoto qaxooti magangelyo doon ama mid gudaha markaas ka barakacay waxay wajihi karaan khataro aad markaas u weyn oo ku wajahan dabcan fayoobidooda iyo weliba badbaadintooda tani waxay markaas si gaar ah runta dabcan ugu tahay boqolaalka kun oo caruurta oo aan markaas lala soconin ama kala maqan kuwaasoo khatar sare ugu jira in dabcanka ganacsiga dhiigmiirashada ama dhiigmiiratada rabshadaha iyo weliba xadgudubyada markaasi laga yaaba in loo geysto caruurta waxay markaasi ku dhow yihiin soddon iyo afar boqolkiiba dhibanayaasha la ogaaday inay markaasi laga ganacsado dunida yunisef oo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caruurta waxay markaasi ku boorinaysaa dowladaha xubnaha ka ah ee markaasi u hoggaansamaan ballanqaadyadooda ku aadan xuquuqda dhammaan caruurta markaasi loo run sheegayo oo ay markaasi ku jiraan ballanqaadyada lagu dhisay heshiiska caalamiga ee qaxootiga ee g c r weliba heshiiska caalamiga ee socdaalka g c m iyadoo inay markaasi maalgashadaan xog markaasi dheerada ah iyo weliba cilmi baaris ee ka turjumaysa miisaanka dhabta ah ee arrimaha wajahaya qaxootiga soo golootiga iyo caruurta markaas barakacay yunisef waxay markaas dabcan ugu baaqaysaa dowladaha inay markaasi qaadaan lix tallaabo si loo loo helo xaquuq siman iyo weliba fursado dhammaan caruurta qaxootiga ah isogolootiga ah iyo weliba kuwa barakacay bixi taageero siman dhammaan caruurta meel kasta oo ay ka yimaadaan in la aqoonsado qaxootiga soo galootiga iyo caruurta markaasi baarakaca inay caruurta yihiin marka hore iyo weliba eh, markii hore iyo ugu horeyn xuquuqda ilaalinta ho- eh, ho- ho- dabcan horumarka iyo weliba kan qe- ka qaybgalka caruurta looga fudinayo in la kordhiyo waxqabadka wadajirta ah si loo hubiyo helitaanka waxtarka leh adeegyada muhiimka ah oo ay ku jiraan daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada dhammaan caruurta iyo qoysaskooda in la rujiyo in la rujuuciyo iyo oo- oo dabcan in la rujiyo iyadoo oo aan markaasi loo eegin heerarka iyo joogitaanka ka ilaali qaxootiga suugulootiga iyo caruurta barakacayaasha ah takoorka iyo weliba nacaybka jooji dhaqamada xun oo markaasi maaraynta xuquuqda iyo weliba xi- ee, xi- helitaanka caruurta markaasi ay ku- ay- ay socdaalka intay ku jiraan ay la kulmaan ilmaha yar iyo sidoo kale xoojinta xuqu- qaxootiga suugulootiga iyo weliba dhallinyarada ee barakacay si ay markaas ugu soo bandhigaan xirfadahooda oo ay gaartaan awoodda buuxda ay markaas u leeyihiin noloshooda ay ku maarayn karaan waa qaybta markaas ugu weyn ee caruurta iminkan kenya ee dowladda ama waddamadaasi iminkan ay doonayso in ay iska- ay dunida markaas ay ku kaashato sidoo kalena ay kusoo afjarto dhibaatada iyo culeysyada markaas dunida markaasi ka taagan qaramada midoobey ee isla eegtay dhibaatada iyo marxaladan culeysyada faraha badan ee mar weliba soo kordhayso ta- ay markaas u eegayo wejiyada markaasi kala duwan ee caruurta ee ka muuqato dhegeystayaal taasoo sheegayso in qofka aan damiirkiisaysan siinaynin dhegeystayaal warbixin dheer ee ripodka ay ka soo saartay dhegeysale ku qeexaysa nolosha iyo weliba waa- ee dabcan cawaaqibxumada ka taagan dunida ay markaasi ka mid tahay in haddii markaasi na- dabcan noocan caruurta markaasi loo gelayo in dunida markaasaysan hagaagaynin dunidan waxay markaasi ku qatantaa keliya ah kuna socotaa in markaasi loo naxariisto caruurta waa sida hadalka markaasi iyagu dhigan hayda waa hayada markaasi unisef warbixin markaasi kooban ay soo saartay kaga hadlayso waxqabadka waxtarla-aanta iyo sidoo kale caruurta oo markaasi dunidan kusii kala fidayaan lixda qodob ayaa markaasi ka turjumaysa in hay-adda qaramada midoobe unisef ay si degdeg ah wadamadaasi uga dhaqaaqaan sidoo kale ay ku dardargeliyaan loona firi fursadaha markaasi ee takoorka meesha laga saaro loona dhibaataynin fursadaha markaasi soo galootiga meelaha ay ka soo galaan sidoo kale loo fududeeyo caruurta haddii markaasi lagu arko caruurta keligooda socdaan waxay sheegeen in markaasi intaas soomaliyan caruur ah markaas ay ku kala maqan yihiin ilaa in iminka la kala garanay jaani cirib halkay dhigeen caruur markaasi aan da-dooda gaaren qiyaastooda siddeed iyo toban ka hooseeyo halkaas oo markaasi dunida kala geysay reerarkooda kala geysay baraka xoogga nafsadooda markaasi ku beermatay ama hooyadii iyo aabbihii markaasi ay kala dhumeen halkan waxay markaasi qabanayaan saaka indhahiga caruur markaasi yaryar oo sidoo kale meelo iskaga ciyaarayaan hoosan aan garanaynin hooyadooda aabbahooda aan garanaynin laakiin waxaa markaasi qaabilsa ama qaabilshay hay-adda qaramada midoobey qaybta markaasi unisef qaarkood waa weynaadeen oo jaamacada ay markaasi ka baxeen haddaba waxay markaasi raadinaysaa dabcan sheegaysaa inay isku raadin doonto dhammaan dadka ay markaasi ka kala maqan yihiin caruurta weliba meelaha markaasi dhibaatada kala kaca kala ba- kala kaca iyo kala cararka ay ka dhaceen meelaha markaasi dhibaatada ay ka dhaceen ay ka taagan yihiin dunida ay markaas iminkan kusii badanaysa dhegaystayaal waxa warbixinta markaas ay tilmaamaysa sheegaysa in tare sare ay usii kacdo warbixinta boqolkiiba waxay sheegaysaa dabcan in iskudhacyada rabshadaha iyo weliba dhibaatooyinka kale ay ka taagan tahay tug- eh, t- rikoodhkii ama eh, dabcan tirikoobkii la sameeyey waxay markaasi ku sheegtay in soddon iyo lix milyan waa soddon iyo lix milyan oo caruur ah ay markaasi ka barakaceen guryahooda dhammaadka sanadkii labadi kun iyo koob iyo labaatankii disembar iyadoo warbixintaas sidoo kale ay soo saareen goorrow unisef ayaa markaasi ku qiyaastay tirada ugu badan ee markaasi la diiwaangeliyay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida tiradan ayaa markaasi waxaa ku jira saddex iyo toban dhibic soddoba milyan oo qaxooti ah magangelyon doon ah weliba ku dhowaad laba iyo labaatan dhibic siddeed milyan oo caruur ah oo markaasi gudaha ku barakay colaadaha iyo weliba rabshadaha wata soomaaliya ayaa markaasi qayb ka ah dhegeystayaal dhibaatadan xoogan ee markaasi qaramada midoobey qaybta caruurta kaga hadlaysa unisef isla wadamada kenya ayaa ka mid ah dhegeystayaal cid waliba way soo gelaysaa markay imaato tirokoobka iyo markaas warbixinta markaasi ay kaga hadlayso dunidan weli idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhegeysaan dhammaantiina subax wanaagsan elena- ayaan il- ilni leeyahay waad ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga star f m dhegeysa halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii arrimaha gargaarka iyo biniaadnimada iyo qaxootiyada oo ku mahadsantaha la socodka dhegeysiga dhegeystayaal ma inii suurtagelayso dhegeysta inaan fursadaha dhegeystayaasha siiyo barnaamijka waxaa soo saaray aniga yuusuf bakad ah laakiin intaan markaasi aan soo xiran ama soo gebagabin iyaga oo oggolada dhegeysanayna soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah waana shirkadda iskaasinta safaricom haddii markaasi aad ku raajoogtay raadinaysa dhul horumarsan oo jawi degan oo markaasi ku yaala iskaashatada maalgashiga safaricom ay sameeyeen waxaa markaasi iminka ku haysa qaybta markaas ugu fiicane ee adeega shirkadda iskaasinta safaricom ee bixinaysa safaricom investment waxay iibinaysaa mashruuca markaasi kiambu marina garden oo ku xigta ama xigta agatatu city ruins maamulka kiambu waa maalgashi markaasi nuuciisan lahayn ama sidoo kale weli la arkin soddon daqiiqo uu markaas u jira bartamaha nairobi waaw inta badan aad bay markaasi dadka u rajeeyaan ama dadka aad u rabaan si markaas u helaan meel markaas u dhow caasimada nairobi waxaa markaas laga soo galaa bartamaha nairobi westland iyadoo markaas loo sii maraa jidka weyn ee dika highway iyadoo sidoo kale laga soo galayo ma- magaalooyinka dika iyo kiambu loona marayo wadada- wadada markaas northern pipers marina garden kiambu waxay markaas ka kooban tahay adeegyada madadaalada ee markaas caruurta ay ku ciyaaraan waqtiyadooda mar sidoo kale ay ku qaataan iyo weliba saldhigga booliiska waxaad markaas ugu dhow xarumaha markaas laga dukaamaystay ay ku jiraan dika road mall dig uh, village market two river mall bangiyada isbitaalada iyo sidoo kale meelaha cibaadada qoysaska waxay heli doonaan meel markaasi ku haboon ee caruurtooda wax ku baran karaan gurigooda ugu dhow sidoo kale aansan ka fogeyn ta- iskuulo tayaye markaasi leh sida iskuulka markaasi caalamiga nova pionea sidoo kale wed waa wood creek international iyo sidoo kale crawford international school waxayba waxyaabahaasi ayaa markaasi muhiimka uu howleeyahay waxaa ka mid ah korontada biyo nadiifa iyo sidoo kale xayndaab markaasi korontada iyo sidoo kale burcadka tuugada aysan soo keli karin afar iyo labaatanka saac ama kamerooyinka aan miliqsanin ee c c t v da loo yaqaano dhegeystayaal Eh, lacagta waxaa eh, ka bilaabanaysaa saddex dhibic lima waa saddex dhibic laba milyan iyadoo markaas ay jirto qorshe oo eh, bi- oo qofka uu ku bixinayo ilaa iyo sagaal bilood gudahooda xubnaha safaricom investment iyo shaqaalaha safaricom waxay markaasi iminka qiimo dhimis u hayaan konton kun oo halkii boos oo qofka uu iibsanayo waxaa jiri doonaa maalin la iskugu imaanaya dhulkaasi oo ku beegan shan iyo labaatanka bishan juun waxaa wac lambarkan haddii markaas aad u baahan tahay inaad soo inidhayso soo fiiriso ishaada macnaha ku noqotaan kuleeyahay wac lambarkan eber todoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba oo ka faiiso dhulkan dhegeysa safaricom investment cooperative saaxiibka maalgashiga dhegeysta waad ku maasantahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qoybar halkaasaan ku saafiray barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka biniadamnimada qaxootiyada dhegeystayaal waxaan leeyahay shukran shakuuran dhammaantiin waxaana loon ballan ah maalinta barito arrimaha iyo xaaladda guud ee wadanka inta kor waxaan iga tagay sidaas nabadgelyo goorri waxaad maqli doontaan warwixii dalka dibadda inaga soo gaaray mustacab ismaaciil iyo tobanka barqanimo hadduu ee bahraali ka noqda dhegeysta inta ka hore mawjadaas ka bedelaa iska wicin si wararkii barnaamijyadaysan ku dhaafin yuusuf bakad maalinta barito